qad dahara qibalanaa jahanaadana waxaa ka soo daahiray naasun dad yaqra'uuna alqur'aan qur'aanka aqrinaya wayatakafaruuna alcilma yadlubuunahu wayabxathuuna can qaamisihi cilmigana aad bay u baxsinayaanoo way raacraacayaan waa niman cilmiga baranaya oo ku dadaalay wadakara min sha'nihim sha'nigoodii buu ka sheekeeyey ninkii ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar u warramayey wa annahum ayagu yazcamu yazcumuuna waxay sheegayaan an laa qadara wax horay ilahay usii qadaray ma jiro wa ana alamra amarkuna unufun haddaa la bilowday amarka hadda markaa uu dhacay unbaa mustanafoo la bilaabaya ma jire wax horay ilaahay uusii ogaa ama horay ilahay uusii qadaray ma jiro saasay leeyihi qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu cumar fa idaa laqiita ulaa'ika kuwaa markaad la kulanto fa akhbirhum u sheeg annii anigu berii'un minhum beri inaan ka ahay wa annahum ayagu bura'aau minii inay beri iga yihiin waladii macbuud baan ku dhaartay yaxlifu bihi cabdullaahi bnu cumar cabdullaahi bnu cumar khaaliqa uu ku dhaaranayaan ku dhaartay low ana liaxadihim midkood midla uxudin dahaban buurtaa uxud oo kale oo dahaba anfaqahu hadduu nafaqeeyo low ana liaxadihim hadduu usugnaado dhe midla uxudin uxud oo kale dahaban oo dahabahu faanfaqahu uu bixiyo maa qabila allahu minhu ilahay kama aqbalay xataa yu'mina bilqadari qadarka ilaa uu rumeeyo rawahu muslim wa abu daawuud wa canhu can ibni cumar can nabiy sal ly slam qaal fii hadihi lummati ummadeyda waxaa ahaan doona nebigu o fii ummati ummadeyda waa fii hadihi lummati ummaddan waxaa ahaanaya o fii ummati khasfun goyn dhulkaa lala goynaya kuwo wa maskun kuwaa la nasakaya suuradooda madaanyare iyo doofaar baa loo bedelaya o amase qadfun aayahay marxaban cadaab baa lagu soo dejinaya lagu soo ganaya cadaab baa lagu ganaya ramyun yani naasi bilxijaarati min asama baa qadfiga leeda naar baa lagu soo dhagaxyo naara lagu soo daadinaya fii ahli lqadari buu ahaanaya ka bedelo fii ummatii o fii hadihi ummati ka bedel fii ahli lqadari buu ahaan kuwa qadarka inkiraya can ibni cabaas waxaa laga wariyay can nabiy sal ly waslam qaal sinfaani laba qolo oo min ummatii ummadayda ka mida laysa lahumaa fi lislaami nasiib islaamka wax nasiib aba kuma leh almurji'atu iyo walqadariya islaamka nasiib kuma leh waay labadaas in qulnaa bikufrihim gaalnimadooda haddaan idhaahno ow laysa lahum nasiibun kaamilun in qulnaa bicadami kufrihim waa laba qoloo daallo aho kolleyba nasiib fiican kuma leh ummadda waa laba baadiyaysta waayo rawaahuma turmidiyu canhu can ibni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can inabiyi wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi nabigu aballaahu ilaahay waa diiday an yaqbala inuu aqbalo camala saaxibi bidcatin nin bidca u saaxiiba camalkiisa inuu ilaahay aqbalo waa diiday xataa yadaca ninkaa inuu ilaa uu ka tago oo bidcata u bidcadiisa ilaa uu ka tago waay oo qofku waxaan shareecada asal ku lahaynba hadduu wato waayahay camalkiisa ilaahay aqbali maayo waxaasa camalka marduudka ka dhigaaye qofka lagu radinayana waxaa ka mid a alictiqaadu alfaasid ictiqaadka faasidka almukhaalifu khilaafsan limaa calayhi aljamaacatu ahlusunna waljamaaca waxa ay ku sugan yihiin ninka caqiida ahaan ku khilaafsan wey fii ma yakhtasu biusuuli tawxiidi tawxiidka usuushiisa waxa khaaska ku ah wa fi lkhayri washari sharta iyo khayrka wa fii shardi nubuwati warisaala yani ashyaadaa wey yani qofku mar hadduu xagga caqiidadaba ku xun yahay oo bidcadiisu xagga caqiidada ay tahay oo wax mukhaalif aho shareecada islaamka yani waxay amraysa ama yani jamhuurta islaamka iyo culummadu waxay mareen buu diidan yahay kaa camalkiisa ilaahay ma aqbalay ilaahay waa diiday wey ilaa uu bidcadaysa iyo waxaa xunka uu ka soo laabto way rawaahu ibnu maaja baa xadiidkaa wariyay albaabu alkhaamis baabkii shanaad fi lbayca baycadii buu ka hadlayaa wey in yani dadku mubaayaco ay galaan oy bayca galaan wey taasuu ka hadlayaa albayca wey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahy ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allaha yadullaahi fowqa aydiihim ina aladiina kuwa yubaayicuunaka kula mubaayacoonayo ee ballanka kula gelayo aayahay yucaahiduunaka cala alislaami wa nusrihi inay islaamaan iyo inay islaamnimada kugu gargaaraan oy kugu garab istaagaan kuwa kugula ballamayo gacanta kugu gelinayo innamaa yubaayicuuna allah aayahay ilaahay unbay la mubaayacoonayaan oo ninkii hadda bayco la gala nabiga ballan la galay waa nin ilaahay ballankiisa qaaday oo ilaahay ballan la galay wey yadullaahi fowqa aydiihim aayah yadullaahi ay cinaayatullaahi ilaahay cinaayadiisii ilaalintiisii bilxifdi iyo wanasri ilaahay uu u ballan qaaday yaa fowqa aydiihim macahum macooda ahaatay wey marka ay ballanka kula gelayaan hadday mubaayacadaas iyo ballankaa islaamnimada ay kugula ballameen iyo nusrada inay ku garab istaagayaan ay ku run sheegaan ilaahay bay la mubaayacoodeen ilaahayna wuxuu macooda ku yahay yacni nasri iyo xifdi buu macooda ku yahay wey ilaahay baa xifdinayo ilaahay baa u gargaarayo can cubaadata bni saamid waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi wa xawlahu walxaal xawlahu gaararkiisana cisaabatun jamaaco ay ku sugan tahay oo min asxaabihi asxaabtiisi ka mida jamaaco badan oo asxaabtiisa waxay nabiga gaararka ka fadhiyaan buu wuxuu yidhi baayicuunii calaa an laa tushrikuu billaahi shay-a baayicuunii ila mubaayacooda oo ballan ila gala ballan ii qaada maxaad igula ballamaysaan calaa an laa tushrikuu billaahi shay-an ilaahay inayna waxba la wadaajinaynin oo cibaadada keligii aad u khallisaysaan oo ilaah kale ayna ku garab wadayn maxaa yaele shirki iyo gaalnimaa jirtay wakhtigaas iyada ah oo aad loo yaqaanay oo ilaahyo fara badan baa la caabudaya wey aka markay mushriku carab leeyihiin ay nabiga marka yani ka hor imaadeen ku dagaalsan yihiin ajcala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shay-un cujaab ilaahyaalkii farada badnaa saddex boqol iyo lixdan baa u yaallay kacbada dhexdeeda kuwaasaaba kusii yaraa weliba intaasoo ilaahyahaba nadeeqi lahay ma hal ilaah keliya waxaas waa wax lala yaab ee wuxuu maxamed sheegayo wax la aqbali karaba maaha waxaanay sheegayaanna waxay gacantooda kusoo sameeyeen ayagu haya wax macno leh maaha calaa an laa tushrikuu billahi ilaahay inayna u shariig yeelaynin shay-an shay walaa tasriquu inayna waxadaynin oo xatooyada dee sharcigu waa xarimay qof kale maal uu leeyahay inaad biqayri idan iska qaadato lama ogolo taas waa tugnimo walaa taznuu inayna zinaysanaynin zinaduna waa xaaraante lama ogolo sharcigeennu waa joojiyey inkastoo yacni dadka waayo wan wanaagsanoo fidradooda iyo caqliga saliimka a leh ayaa qoladaa horeo jaahiligaba way iska ilaalin jireen yacni zinada wa markuu mubaayacadaas rasuulku haweenka ka qaadaya sala allahu alayhi wasalam oo aayaddan suuratu mumtaxina yaa lagaga qaaday yacni aayaddan hadda lafdigeeda qaar ka mida naloo soo raraye yuu haweenka mubaayacada kaga qaadi jiray y marka markay uu sidaa nabigu yidhi walaa taznuu yay gabar hadashay oo waxay tidhi wahal tazni lxora oo gabar xora miyay zinaysan kartaa waaba ceeb waxaas ceeb bay nagu tahay annaga yacni gabar xor ah inay zinaysato oy macsiyaysato wa marka saasaa laysaga ilaalin jiray wey beenta iyo zinada iyo ballanka bixidda qofku uu ballanka ka baxa iyo waxaasoo dhan ceeb bay ku ahayd yacni dadka wan wanaagsan oo dhaqanka saliimka ah leh ceeb bay ku ahayd wey ayahay walaa taqtuluu awlaadakum carruurtiina inayna dilaynin igula mubaayacooda carruurtooday layn jireen way khashyata alfaqri faqri bay ka baqayaan awil caari ceeb bay ka baqayaan labadaabay u dili jireen gabdhaha weliba waxaa u badnaa waxa ay dilaan gabdhaha wey wayna noolal duugi jireenoo mar alla markay dhalataba dili maayaane xoogaa bay korinayaan markay gabadha xoogaa la soo ekaato ilmaha loogu jeceliya bannaanka awar ordayo ee hadalbaradka uu yahay markaa unbay god u qodayaan ilahay amarka waaya markaasay noolal duugayaan waa lagu imtixaamay maxay markaa u yeelayaan khashyata alfaqr faqri bay ka cabsanaya ilmaha korintiisa waxay leeyihiin wax biila looma hayo oo wax korin kara ma leh markaasay laynayaan gabdhaha gabdhahay laynayaan ilaahay baa idin irsaaqaya adinka iyo ayagaba annagaa irsaaqaynuu le ilaahay subxaanahu watacaala waxay kaloo gabdhaha u layn jireen khashyata alcaari ceebka cabsigeed wey oo ninku hadduu nin madaxa yahay ama nin magaca le uu yahay gabdho badan oo dhowra hadduu dhalo gabdhaha lama xadidi karo ninkii doonaa iska guursani hadhow marka ninkii la arkaba inuu man soo xidid u noqdo kaasay ka faanayaan oy diidayaan hay gabar layskuma huba ninkay guursan doonta lama oge marka nin kastay kuusoo jiidi oo xidid bay kaaga dhigaan waxaas iyaduna ka faanayaan marka gabdhaha waa ballalayn si ayna balaaye usoo jiidin waya marka halaynina ballankaa ila galay inayna carruurtiinana dilaynin walaa ta'tuu bibuhtaanin walaa ta'tuu inayna la imaanaynin bibuhtaanin been abuurasho aad been abuurateen taftaruunahu aad been abuuranaysaanoo bayna aydiikum wa arjulikum gacmihiinna iyo lugihiinna hortooda aad ka abuuranaysaan wax been ahood soo bilaabateen oo yacni aad ku angegsaaraysaan qof aad ku nabaysaan ama aad ku been sheegaysaan inayna la imaanayn walaa tacsuu fii macruufin wax wanaaga inayna caasinaynin wanaag markii laydiin sheego inaad aqbalaysaan ballan igula qaado nabigu leeyahy maxaa wanaagga in la caasiya lama doonayo haddii khayr lagu sheego waa inaad aqbasho faman wafaa ninkii oofiyo oo minkum adinka idinka mida arrimahaas aad igula ballamaysaan ninkii oofiyo adinka idinka mida fa ajruhu cala allah ilaahay baa ajir siinay ballanqaadka uu ajirka sawaabka ilaahay buu ku leeyahy ilahay baa u ballanqaad waman asaaba ninkii asiiba min daalika kaa la soo sheegay shay-an waxaas ka taga la idin leeyahay oo igula ballamay inayna samaynaynin oo nabigu leeyahay mid shay ka mida ninkii ku dhaco waa shirkiga wixii ka soo haray gaalnimada gaalnimo iyadu dhaafid ma leh wixii kaloo ka soo haray weeye yacni waa markaas xadidi iyo zinadii iyo yacni qof la dila iyo beenti iyo waxaa la mid a wey waman asaaba min daalika waxyaalaha la soo sheegay oo kayro shirki gaalnimada aan ahayn shay-a ninkii ku dhaco oo fa cuqiba fi dunyaa adduunyadaa lagu ciqaabay see loogu ciqaabay waa la xadiday shay la arka xad buu leeyahay hadduu waxada gacantii baa laga gooyey hadduu zinaystay waa la karbaashay ama dhagax baa lagu dilay hadduu qof dilo waa loo dilaya wahaakada fa cuuqiba fi dunya fahuwa kafaaratun lahu kafaaray u tahay wey oo qofka adduunyada haddii lagu xado xadda laga oofiyo aakhara wax loo haysta male xuduuddu waa kafaaraad yani xuduudda markii yani waxyaalahan ilaahay uu u dejiyey xuduudda qofkii ku dhaca in lagu ciqaabo ah xataa haddii qofka laga oofiyo kafaara gud bay u tahay aakhare waxba looma haysto waman asaaba ninkii asiiba min dalika shay-an uma satarahu allahu ilaahay baa qariyay wax ogaadayba ma jiro fa huwa asagu ilallahi mufawadun ila allah ilaahay baa loo bandhigaya in shaa hadduu doono cafaa canhu wuu cafin wa in shaa hadduu doonona caqabha wuu ciqaabi fabaayacnaahu nabigaan kula ballanay buu hi calaa daalika arrintaasaa nabiga kula ballanay buu leyahy cubaada binu saabit saxaabiga la yidhahwo rawaahu lkhamsatu xadiidkaa shantii baa warisay ilaa abaa daauud abaa daauud mooyaane wa fii riwaayatin lisheekhayn baayacnaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulkii ilaahay baan la mubaayacoonay cala asamci wataaca ismaqal iyo is-adeecid fi lcusri iyo walyusri fi lcusri culaysku markuu jiro iyo walyusri marka yacni fudaydku uu jiro oo wax dhibaataa aysan jirin labaduba inaan adee is adeecno o ismaqalno yaa nabigu mubaayaca kula qaad oo ninka madaxda nooca marka aan adeecno fi lcusri walyusri walmanshadi iyo walmakrahi wey walmanshadi yacni faraxa waktigiis waxaan anagu jecelnahay oo wanaagsan markuu sameeyo iyo walmakrahi wax yacni aanu kohonayno w walmakrah kohoshada hadduu yacni waxaan la jeclayn uu ninkii madaxdaa ku kaco waa la iska adeecaya deen mar arrintiisuba yani diinka bax aysan ahayn ayna gaarin halkaas marxaba wa calaa asaratin calaynaa wa calaa asaratin aayahay waxaan kula ballanay nabiga baayacnaa rasuula allah calaa samci wa taaca ismaqal iyo is-adeecid calaa asaratin doorasho calaynaa annaga dushaanada xaqa anagii laga dooranayo haddii xuquuqdaanadii layska qaato dadka qaar iska qaataanna inaan iska sabarno waay wax dhibaato aana kicini way wa calaa anlaa nunaasica alamra amarka inaana kula doodin ahlahu ehelkiisa amarku waa madaxnimada wey khilaafada iyo maamulka iyo madaxnimada weeye ehelkiisa inaana kula doodin dadka ilaahay ehelka uuga dhigay waa loo daynaya yani amrulkhilaafada inuu ruux la arkayo iska rejeeyo ma aha dad baa ilaahay ehel oga dhigay dadki ilahay ehelka oga dhigaa loo daynaya looga dambaynaya wa calaa an naquula bilxaqi xaqa inaan ku qowlno o nidhaahno aynamaa kunnaa meel anna meelaan joognaba xaqa inaan sheegno laa nakhaafu inaana cabsanin oo fillaahi fii diinillahi ilaahay diintiisa lawmata laa'imin mid dagaalay dagaalkii inaana oga cabsanin walxaqu yuqaal xaqa waa lagu qowlayaa meel alla meeshaa joogtaba nin kugu dagaalayo le waxa yani iska dhaaf waxaan aa sheeg sheegaysa iyo waa lagugu qabsanaya ama waa lagugu dabagelaya ama dhib baa kugu soo gaaraya waxba a ka dhegaysan aye marxaban laa nakhaafu fillaahi lawmata laa'im mid dagaalay oo annagana dagaalay ama naga hor imaadee dagaalkiisa inaan nooga cabsanay xaqa sheegidiisa waana sheegayna saasaa nabiga ballan kula qaadnay buuri on kula ballanay buuri wa fii riwaayatin ukhraa waxaa ku sugnayd wa allaa lunaasica alamra amarka inaana kula doodin oo ahlahu ehelkiisa qaala wuxuu yidhi markaa nabigu ilaa an taraw inaad aragtaan ma ogi kufran bawaaxan gaalnimo cad inaad aragtaan ma ogi nin dadka madaxda ama maamulka haya hala qabsan hala qabsanina arrinta iska sabra iska adeeca ismaqlo is adeeca waxaan ina rabin haddii la sameeyo xaataa iska sabra way iska sabra waaya ilaa an tarow inaad aragtaan ma ogiye kufran bawaaxan gaalnimo cad inaad aragtaan ma ogi gaalnimo sariix ah yafcaluunahu ay samaynayaan madaxdu ow ya'muruuna bihi dadkay amrayaan hala sameeyay leeyihin waxaan gaalnimaday leeyihin sameeya ma yeelaya dhe markaas ya laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliqi hadduu markaa macsiyo ku amro ama wax yacni gaalnimoba keenaya uu ku amro kadib ma yeelaya dheh laakiin intaa wixii ka soo haray waa lagu adeeci gaalnimadaasoo cindakum adinka agtiinna min allaahi min kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa fiihi fiigiisa burhaanun daliil cad u idin yahay qofkaa gaalnimada uu ku dhacay madaxda ah yacni ilaahay kitaabkiisa waxaad oga haysataan daliil cad markaas ma raacaysaan waa diidaysaan waa ka hor imaanaysaan laakiin intaa wixii ka soo haray yacni iska adeeca waay waxay naftiinu jeceshahay un keliya ha u dagaalamine iska adeeca bas aya wa can jariir waxaa laga wariyey binu cabdillaahi radia allahu canhu qaal baayactu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nabigaan la mubaayacooday buuhi calaa iqaamati salaad salaada inaan ooga waay mar kasta inaan salaada si fiican u tukado wa itaa-i zakaati zakada inaan bixiyo maalkayga aan zakada ka bixiyo wa nusxi inaan u naseexeeyo likulli muslim qof la arko muslimana inaan u naseexeeyo khayrka inaan u sheego yaa nabiga ballan kaga qaaday buuri oo diintu soo naseexa ma aha addiinu an naseexa soo nabi uma dhihin anigu nabigaanba ballan ooga qaaday qof la arkoo muslima inaan u khayr miro u naseexeeyo naseexadu waxa weye wax alle wixii wanaaga oo naftaada aad u doori lahayd qofka muslimkaa inaad u sheegto oad u naseexayso yahay rawaahu sheekhaan baa wariyey tirmidi can ibni cumar waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn cumar kunnaa waxaan ahayn idaa baayacnaa rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nabiga markaan la mubaayacoonayno nabiga ballan baa lala geli jiray asxaabtu way la mubaayacoon jireen jihaadkay kula mubaayacoon jireen islaamnimada yani inay oofinayaan ku taagnaanayaan ee ballanka ka qaadayaan cala samci wa taaca ismaqal iyo isadeecid inaan ismaqlayno isadeecayno kala dambaynayno khilaafku inuu aad wuxuu yahay baad garanaysaa yacni ismaqalka iyo sadeecida unbaa wanaagsan ummaddu maamul iyo kala dambayn inay leedahay unbaa wanaagsan mar haddii fawdana noqdo dadku ay saa u garbasiman yihiin wax khayra ma leh wax khayra ma leh marka haddii yacni ninkan amiirka ahoo madaxda ah waxyaalo xun xun oo dhaliil dhaliilaad hadduu leeyahay fawdada unbaa kasii daran kala dambayntaasaa wanaagsan wey ya meesha ay yacni intidaamka iyo dawladdu wanaag bay leedahay oo waa lagu kala dambeeyaa laakiin mar haddii dawlad iyo intidaam la waayo fawday noqonaysaa dadku waxay noqonayaa garbasiban bay noqonayaa marka waa khalaas qofba wixii kasoo ka hor imaado uu ka tabaro uu ku tabaroonya uu ku istaagaya uu ka tabaroonaado calaa samci wa taaca ismaqal iyo isadeecid yaquulu lanaa wuxuu nabigu markaa noo dhahaye fii ma istadactum intaad kartaan wey ismaqal iyo isadeecid baan ballan kuugu qaadayna aan kugula ballamaynaa markuu nabigu ay yidhaahdaan yo wuxuu leeyahay fii ma istadactum waa intaad kartaan intaad awoodaan dadaala intaad awoodaan ismaqla isadeeca can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalam yubaayicu nisaa haweenka ayuu mubaayaco ka qaadayey bilkalaami hadalow bi haadihi laayati uu kula hadlo laa yushrikna billahi shay-an ya marxaban aayaddan suuratu mumtaxina ka mid yaa ayuha nabiyu idaa jaa'aka almu'minaat yubaayicnaka calaa an laa yushrikna billahi shay-an walaa yasriqna walaa yazniina alaaya aayaddaasuu nabigu ku dul akrin jiray haweenka waan aqbalnay inay yidhahdaan bes mubaayacada haweenka lala gelaya aayaddaa inuu ku dul akriyay ahayd nabigu qaalad caaishatu waxay tidhi wamaa masad yadu rasuulillahi rasuulka ilaahay gacantiisu ma aysa taabanay sala allahu alayhi wasalam yadda imra'ati naag gacanteeda weligeed mu taaban oo ragga nabigu gacantuu gelin jiray ballan miyaabuu dhihi jiray oo gacantuu saa u wada gelin jiray laakiin haweenka aayadduu ku dul akrin jiray nabigu calayhi salaatu wasalam ya aayadduu ku dul akrin jiray marka naag gacanteeda nabigu gacanta ma gelinin ilaa imra'atan yamlikuha naag uu asagu milkiyey binikaaxi ow bilmilkilyamiin naag uu asagu nikaaxsaday oo zawjadiisii ahayd ama meh addoontiisii ahayd oo milkulyamiin dee xalaal uguba ahayd labadaa unbuu jirkooda taaban jiray naag ajanabi nabigu weligii jirkiisa jirkeeda ma taabanin sidaa wey marka haweenka waa yahay haddii uun aad salaamayso haddaada yacni inaad maxram tahay ma ogiyo korka unbaad haweenka ka salaamayso ee maaha inaad salaamta ku dhejisa wey saasuu ku leeya marxaban dadka xoogaa yacni aan cilmiga lahayn ajnabigaasi waxaasayma sii ogolayno dadka ilma adeertaa dee gacmaha un baa laisla gelay gabadhii haddaad gacanta ka laabatana waxay ku leedahay war maanigaad gacanta ii diidaysa ya hadde waa sharci taasu maaha waaya ilaahay baad ku raaligelinaysaa ma aha gabadha waan waayo u sheega iyadana inay sidaa tahay xaq waa iyada iyo asaga bay ku dambaabayaan hadday gacanta isgeliyaan lama ogolo rawaahuma sheekhaan baa xadiidkaa wariyey muslim iyo bukhaari baa wariyey albaabu saadis fi lictisaabi bilkitaabi wasunna baabka lixaad wuxuu ka hadlayaa fil ictisaami qabsasho la qabsado bilkitaabi kitaabka ilahi o qur-aanka iyo wa sunnati sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa labada ilaahay uu noogu talagalay inaanu yacni ku dhaqanno oo aanu ridihiisa ku gaarna wa qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi jala sha'nuhu wactasimuu bixabli illaahi jamiican wactasimuu qabsada bixablillaahi ilaahay xarigiisa qabsada qur-aankii baa waxaa lagu shabahay xarigi ilaahay wey xarigi ilaahay baa lagu shabahay xadiidkuna sidaas uu caddaynayaayo waa xablullahi yani almatiin xariggii ilaahay weeye almamduud min asama samadaa laga soo daaday marka saasuu usoo laalaadaayoo waa xariggii ilaahay kitaabka qur-aanka ah wactasimuu qabsada bixablillaahi jamiican xaalaatihin dhammaantiin walaa tatafaraquu ha kala tegina oo ha iskhilaafina wa qaala tacaala ilaahay wuxuu kaloo yidhi wamaa aataakum arasuul rasuulku wuxuu idinla yimaado ama wuxuu idin siiyo faquduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana fantahu ka hara waa amar de wax alla wuxuu nabigu ilahay xaggiisa ka keeno waa amar inaan qaadan wuxuu naga reebana waa inaan ka harno wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa in kuntum tuxibuuna allaha ilahay haddaad jeceshihiin fatabicuuni yahuud iyo nasaarta waxay leeyihiin annagu ilaahay baan jecelnahay naxnu abnaa'ullahi wa axibaa'uh annagu waxaan nahay wiilashi ilaahay ilaahayna waana jecelyahay markaasaa waxaa leeyahay waxaad ku tidhaahdaa in kuntum tuxibuuna allah ilaahay haddaad jeceshihiin fatabicuuni aniga isoo raaca yuxbibkum allah ilaahay baa idinka raalli noqonaya wayakfir lakum dunuubakum dembigiinana wuu dhaafaya laakiin rasuulkii uu soo dirsadayba haddaad diideen ilaahay ma jeclidin hadalkiinuna waa been wey can abi muusa waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal alla alay wasalam qaala wuxuu yihi nabigu ina masalii aniga masalkaygu iyo wa masala maa bacataniya allaahu bihi waxa ilaahay ila soo bixiye oo hanuunka iyo diinta ah masalkooda iyo tilmaantoodu ka masali rajulin baan la mid ahay buna ya aniga iyo waxa aan la imid ee ilaahay iisoo dhiibay oo la ila soo diray waxaan la mid ahay ka masali rajulin nin baan la mid ahay ataa qowmuhu qowmkiisa u yimid qoladii uu ka dhashay iyo tolkiiba u yimid asagoo cadow soo arkay weerar ah yacni ciidan cadow ahoo weerar aho ku soo socda ayuu arkay markaasuu qoomkiisii u yimid fa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkayow innii anigu ra'aytu ljeysha war waxaan arkay ciidankii iyo colkii baan arkay bicaynaya labadayda indhood baan ku arkay waan maqlay ma aha anaaba arkayba hadda waan hor ordayaaba waan ka soo horeeyaa cadowgii waaka waaye wa innii anigu ana anigu waa taakiida annadiiru kii idin digayaana alcuryaana u qaawan way nin yacni nadiir ah oo qaylo ah oo weliba calalaha tuurtay nin qaylo ahoo calalaha dhigtay baan haye warkeyga maqla yani wuu kusii rumaynaya wuu ku rumaynaya innii ana nadiiru lcuryaan yacni carabta yacni musulkeeda qofku hadduu yidhaahdo war qof digaya oo barax yacni dhar la' baan ahay wax oga dambeeya ma jiro ya soomaalida waxay tidhahdaa nin baa yidhi yacni waaye war anoo been sheega waad arki jirtay maanoo dhulka isku rafiyaad arki jirtay war arrintu maanta waa meesha ugu dambaysay oy warkaygii hore ma aha oo kale camal bay ka dhiganta innii ana nadiiru baan ahay innii anigu ana anigu annadiiru baan ahay alcuryaana uqaawa ee fannajaa'a fannajaa utlubu najaa war koritaan dalba saaad ku badbaadi lahaydeen sameeya isaga baxa wey meesha habeennimo meesha waxaa la doonaya in aroortii laydinku waabarisay ciidanka diyaar weye iskaga baxa meesha fa adaacathu daa'ifatun qolaa adeecday oo min qowmihi qoomkiisa ka mida fa adlajuu way guureen fandalaquu way tageen calaa muhlatihim tartiibtoodii bay habeennimo u guureen qoomka meesha haddii laga qaxo cadow waxba soo gaari maayo habeennimo la guuro waaye kuwaas waa badbaadeen wa kadaba daa'ifatun qolana way beenisay oo minhum ayagii ka mid a waa wixiisiya naga daaya yidhahdeen warkiisa waxba ka yeeli mayna kan weligiis baa isagoo run sheega lama arag fa asbaxuu way waabariisteen makaanahu meeshoodii bay ku waabariisteen maba dhaqaaqeen fasabaxahum ljeyshu jeyskii baa ku waabarisay oo subax weeraray fa ahlakahum wuu halaagay wajtaaxahum wuu jirid gooye wey xabad kama tegin ay waxay dadkiina wuu laayay dunyadiina waa la tegey eber waa jirid gooye w waaya anigu saasaan la mid ahay buu nabigu leeyahy ninkaa nadiirka ahoo curyaanka ahaan la mid ahay fadalika mathalu man adaacanii watabaca maa ji'tu bihi fadalika midkaa hore waa qolada hore ee ninkaa soo digay yacni rumaysay oo habeennimo intay guureen ka badbaaday cadowgii ka badbaaday mahalu man ataacanii qofkii adeecay dadkii adeecay masalkoodii weeyo watabaca raacay maa ji'tu bihi waxaan la imi qoladaa naarta way ka badbaadeen carada ilahay way ka badbaadeen wey iimaankii bay qaateen camalkii bay qaateen bas wixii ilaahay amray bay yeeleen waa badbaadeen wa mathalu man casaanii qofkii aniga i caasiyey uu miihaal u yahay waa qoladii beenisay oo meeshooda isaga waabarisay cadowgii uu eber ka dhigay oo wakadaba beeniye oo maa ji'tu bihi wixi aan la imanoo min alxaqi xaqaw saasu muu noqonaya naarun buu ku dhacayaa can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyay can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaal latattabicunna waad raacaysaan oo raacaysaan lawallaahi laamuqasam baa lagi latattabicunna waad raacaysaan oo raacaysaan sanana aladiina kuwii waddadooda min qablikum idinka horreeyey ummadihii idinka horreeyey dariiqoodii iyo waddadoodii baad raacaysaan dariiqana waxaa looga jeedaa bimacnaa caadaatihim almunkarati addaalla qolyihii idinka horreeyey oo gaalada ahaa dhaqankoodii iyo caadadoodii yacni baadida ahayd oo sharciga garamarsanayd yaa dabagelaysaan oo raacaysaan dariiqa yacni wixii lagu dhaqmaa la yidhahdaa soomaha iyo caadada la raaco kaas wey kaasaad raacaysaan shibran bishibrin baad u raacaysaan taako taako wa diraacan bidiraacin baad u raacaysaan dhundhun dhundhun xataa low dakhaluu hadday galaan fii xujri dabbin bahasa amaansa lugulayda la yidhaha godkeeda hadday galaan latabactumuuhu waad ka dabagelaysaan labba waa taqaanaa bahashaan iyo masada la yidhaha maasalugulayda la yidhahdo ee meelaha duurka ah geedaha korkooda ku dhegan abaali cimri dheer baa la yidhahdaayo ilaa lix boqol oo sanay gaaraysa intaasoo bilood bay geedka saa ugu dheganaanaysaaba geedka saas ugu dheganaanaysaaba le kama soo degayso ay saddexda bilood oo jilaalka waxa laga geedka inay saarnaato waxna ma cabaysa waxna ma cunaysa le ay kor bay usii jeedaysaa xilliga roobka markuu soo dhawaada arkaysa afkeeda ay hoos soo jeedinaysa ama markuu roobku daa-un bay soo degaysa ay waa baal adkaysi badan wax gaajo oga adag iyo oon ma jiraa la yidhaha bahashaas ya marka godkeedu taasa dee maansuliya godkeedu waa wax cariiri ah godkeeda wax la geli karaba maaha qaayo weeyaho hadday halkaa idinka galaan kolay waad ka dabagelaysaan qulnaa waxaa nidhi buu yidhi abu saciid alkhudri yaa rasuul allahi ilaahay rasuulkiisiiow alyahuudu wanasaara miyaa qolada aad noo sheegaysa waxa aan daba gelayno oo shibran bishirin iyo diraacan bidiraacan aan u raacayno alyahuudu wanasaara miya qaala wuxuu yidhi nabigu faman oo yaa kale haddii dadku yaa kale so un labadaa ma aha wey waa iyaga un maantana hadda adduunyadan waxaan arkaysa yani dhaqanka reer galbeedka lagu leeyahay balaayada xun oo dhan oo lagu socdo o dhan yani waa khidadii ama yani waxa ay jeexday yahuudu jeexday un waay ay wax xun oo dhan ayada un baa jidaysa aka dhaqan yahuudeed wey wa fii riwaayatin qiila waxaa li ya rasuul allah ka farisa iyo war ruumi miya ah qolada aan daba gelayna ma faris iyo ruum ba qaala wuxuu yidhi waman innaasu dadku waayo ilaa ulaaika so un kuwaa maaha dadku ay dad kale miyahay ay rawaahuma sheekhaan xadiidka muslim iyo bukhaari ba wey waxaa arkaysaa yani siduu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in yani qolyaha dhaqankoodii un dhaqan laga dhiganayo wax alla ayagu waxay wanaajistaan oy reermagaalnimo iyo yani istixsaan ay wanaagsadaan ayagu unbaa wanaagsan hadda akaas waxaa arkaysaa xataa lebiska xataa sidoodii baa loo qaadanaya sidoodii baa loo xiiranaya sidoodii baa loo soc dad waxaa arkaysa xataa socodkoodii bedelmay yacni waxa ay ka arkayaan telefishinka un ay kala soconayaan iyo waxa lagu soo qoraya meelaha tilmaamihii sidoodiiba xataa lay soconaya nin maxaa arkaysa hodkiisi dhamaba qaabdare noqday ama gabdho socodkoodiiba bedelmay nooc kale noqday lebiskoodii xataa saasay noqdeen wax kalay qaateen jirkoodii bay bedeleen dharkoodii bay bedeleen timahoodii bay bedeleen nooc kale arkaysa wiilasha waa artay waxaa haysta wey waa jiilkii soo kacay o dhan qoladaasu ka dambeeya dhaqan reer galbeed maa meesha ka socdo maha lagugu jeclaadaa reermagaalnima wahaakada waayahay reermagaalnimadu yani maxadaare iyo ilbax iyo tacliin iyo aqoon inaad yeelato miyaa mise waa diintaada ood ka tagto si xun baa loo fahmay reermagaalnimadu ma aha reermagaalnimadu diinta oo laga taga ma aha ee reermagaalnima waxaa la yidhahdaa xadaarada madaniyada ah inaad magaalada dhaqankeeda barato oo tacliinta magaalada iyo afafka looga hadlayo waxaas inaad barataa reermagaalnimo la yidhahda ee qofka badawi ee dibadda ka imaanaya waxaa ma yaqaanay mogtahay waxa magaalada looga isticmaalayo iyo wax afafka looga hadlaayo iyo dhaqanka looga dhaqmaayo iyo waxaasuuna garanaynin soo ma taasaa xadaarada la yidhaahdaa iyo ilbaxnimada eh ma aha diintaoo la tuuro ma aha ya xalaar oo dhan ba diinteenna u asala wey wax wanaagsan oo dhan diintaa lagala baxay wax horumar oo dhanna diinta unbaa lagala baxay wey ya waxaan hadda dadka yani gaalada ilmooda hayaan inay dadka uga horeeyaan oo tiknolojiyada iyo balaayada iyo waxaana ay leeyihiin oo dhan waa wax diinteenna oon laga qaatay ya diinta wasalow wasaw can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu man axdasa ninkii soo darisiyo fii amrina amarka anaga oo diinta ah haadaa oo kana maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fa huwa raddun marduud isagaa lagu radinaya waxaan diinta waafaqsanayn ninkii la yimaado waa lagu celin meeshuu isag doona ha geeye waayo wa fii riwaayatin man camila ninkii camal falo camalan camal oo laysa calayhi amruna amarkeenna aan waafaqsanayn uusan waafaqsanayn waa diinteenna aan ku taagnayn fa huwa raddun marduud isagaa lagu radinaya wax alla wixii lala yimaado oo diinta aan asal ku lahayn buu xadiidkan radinaya waa marduud wey rawaahu halaasa xadiidkaa saddexdii baa warisay can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi nabigu ina asdaqa alxadiisi sheeko la sheekeeyo laysu sheegay kitaab ullah ilahay kitaabkiisaa ugu yani war la sheego iyo hadal la sheego kitaabka ilaahay baa ugu runsan wey ya fa biayi xadiisin bacdahu yu'minuun baa ilahay yidhi war hadalkee ka dambeeyo qur-aanka hadday diideen maxay rumayn doonaan talow ya hadal kale oo ka runsan miyaa jira waa ma jire waaya marka ina asdaqa alxadiisi kitaab ullah kitaabka ilaahay baa ugu runsan war la sheego wa axsana alhadyi hadyo iyo wax la isi siiyana hadyu muxamedin sala allahu alayhi wasalama nebi moxamed hadyadiisii iyo sunnadiisii baa ugu wanaagsan waay wa shara alumuuri wa ina shara alumuuri umuurta waxa ugu shar badan muxdathaatuha midda gadaal lagala yimid wey waa waxa la soo darisiiye ee diinta aan asalka ku lahayn meel loo deliishanaya aan jirin wa kulla muxdathatin wax muxdathaa oon diinta sal ku lahayn oo dhan bidcatun bidco wey wa kulla bidcatin bidca kulligeedna dalaalatun baadi wey wa kulla dalaalatin baadi kulligeedna fi naari naartay ahaanaysa wax alla wixii dalaalahoo dhan naarta un baa lagu xaraynaya waa sidaa marka waka waxay marka xadiidkan culum markay sharxayaan waxay leeyihiin wax kasta oo dib lagala yimid ee nabigi uusan ogeyn ee zaminkaa hore aan la ogeyn yaa bidco la yidhaahdaa marka bidcadaasu hadday diinta wax asalaba ayna ku lahayn oo wax diinta daliil looga helayo uusan ahayn waa baadi dalaal weeye dalaal oo dhanna fi naari buu noqonaya akaada rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariy wanisaai walafdu lahu can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu nabigu maa nahaytukum canhu war waxaan idinka reeba fajtanibuhu ka dheeraada waxaan daaye idin idhaha iska daaye wamaa amartukum bihi waxaan idin amrana fafcaluu bihi sameeya ma sadactum intaad kartaan fa inamaa halaka aladiina kuwii waxaa halaagay min qablikum idinka horreeyey kadratu masaa'ilihim wakhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim fa inamaa ahlaka aladiina kuwii waxaa halaagay min qablikum idinka horreeyey kadratu masaa'ilihim su-aashoodaa badnayd ambiyada ay wax weydiinayaan waxaas muxuu yahay iyo wاkhtilaafuhum calى anbiyaa'ihim markii xukunkii loo cadeeyana way khilaafayaan wa canhu can abi hurayrata can nabiyi sal اlahu alيه waslam qaal ina masalii aniga masalkayga iyo wa masalu ummatii ummadayda masalkeeda markii la fiiriyo aniga ummadayda haddiina la tilmaamo ka masali rajulin baan la mid ahay buuri nabigu nin baan la mid ahay istawqada naaran dab shiday dab buu meel ku huriyey fajacalat iddawaabu waalfaraash yaqacna fiiha habeen haddii dab meel lagu shido wax alla wixii cayayaan oo dhan baa kusoo yaacay oo ku daadanaya dabka ya fajacalat iddawaabu cayayaankii waxay guda galeen iyo wal walfaraashu baalalaydi waxaan yar yarka cayaankee duulduulayo dhan nooc kastaba ahaadee yaqacna fiiha way ku daadanayaan dab haddii habeen meel lagu shido wixii o dhan baa kusoo daadanaya fa ana anigu aakhidun bixujatikum guntigaan idin hayaa saasaan guntiga idiin soo qabanaya wa antum adinkuna yataqaxamuuna fiiha naartii baad ku daadanaysaan waa in ka soo qabanaya waa iga sii farkas waa iga sii fakanaysaan wey markaasaad naarta ku dhacaysaan taqaxamuuna fiiha wari wa fii riwaayatin tafallatuuna mini waad iga sii fakanaysaan markaan idin qabtaba waad sii fakanaysaan wixii naarta idin geyn lahaa baad ku ordaysaan wey waa xaaraamtii wey rawaahuma shaykhaan wa tirmidi labadaa riwaayo muslim bukhaari baa wariyay imam tirmidi wacanhu waxaa laga wariya can abi hurayrata can nabi sal alay slam qaal kullu ummatii ummadaydoo dhan yadkhuluuna aljannata jannaday galayaan ilaa man abaa ninkii iska diida mooyaane ninka asagu yidhahda ma raba jannaday moogiye waaye ummadoo dhan jannaday galayaan qaala waxay dhaheen yaa rasuul allah waman yaabaa yaa diidaya jannada ma qof jannada galla yidhi oo diidayaa jiro qaala wuxuu nabigu man adaacanii ninkii aniga ay adeeco dakhala aljannata jannadu gelaya waman casaanii ninkii icaasiyana faqad abaa waa nin yidhi jannadii ma rabo ilaahayow waan kugu xiltiray janno ma rabo nin yidhi buu la mid yahay ay wuu diiday de mar hadduu nabiga mutaabacadiisaba diiday inuu raaca diiday rawaahu lbukhaariy can jaabir waxaa laga wariyey yuquulu wuxuu leey jaabir bin cabdillaahi jaa-ad malaa'ikatun malaa'ig baa timi ila nabiyi nabiga u timi sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa nabigu naa'imun isagoo hurdo nabigoo hurdo ayay malaa'ig u timid faqaala bacduhum barkood baa waxay yidhaahdeen innahu naa'imun waa hurdaa wa qaala bacduhum qaarkii kale waxay yidhaahdeen ina alcayna ishii naa'ima way hurdaa waalqalba wa ina alqalba qalbigiina yaqdaanu waa soo jeeda yani ambiyadu sidaa way soomahal ambiyada tanaamu acyunuhum waa yahay walaa tanaamu qulubuhum qulubtoodu ma seexata indhaha unbay ka seexdaan basa wey maxaa yeele waxyiga ilaahay baa ku degaya markasta kusoo degayo waayahay ayaga indhaha unbay ka seexdaan basa sidaa aawadeed bayna hurdadoodu yani ayna weysada jabinaynin wey maxaa yeele qalbigaba kama hurdoodaan malaaigtu yani ambiyadu faqaaluu waxay yidhaahdeen markaa ayagii baa isla hadlay ina lisaaxibikum saaxiibkiin haadaa oo kana masalan mahmaah baa usugnaatay fadribuu lahu masalan bal u sameeya mahmaah faqaala bacduhum mid baa hadlo wuxuu yidhi innahu naa'imun wuu hurdaa dee wuu hurdaaye maxaan masal u samaynaa wa qaala bacdu mid kala hadlo wuxuu yidhi ina alcayna ishii naa'ima way hurdaa waalqalba wa ina alqalba qalbigiina yaqdaanu waa soo jeeda faqaaluu waxay yidhahdeen markaa masaluhu masalkiisu ka masali rajulin nin buu la mid yahay banaa daaran guri dhisay oo wajacala yeelay fiiha guriga fiigiisa ma'dubatan weliimo iyo dacaam buu ku sameeyey gurigii markuu taam yeelay ayuu raashin ku sameeyey wy wa bacasa daaciyan nin daaci ahoo dadka usoo yeera ayuu markaa soo diray faman ajaaba daaciya daacigaa ninkii ajiibo dakhala daara daartaasuu gelaya wa akala min alma'dubati yani raashinka meeshaa lagu diyaariyey iyo martiqaadka meeshaa lagu diyaariyana wuu cunaya waman lam yujibi daaciya daaciga ninkaan ajiibin oo diidana lam yadkhuli daara daartaa ma gelayo walam ya'kul min alma'dubati cuntadaas iyo dacaamka meeshaa lagu sameeyeyna ma cunayo de faqaaluu waxay yidhahdeen marka ayaga unbaa hadlay nabigu intaa waa maqlaya dee qalbigu ka soo jeedaaye waa maqlaya faqaaluu waxay yidhaahdeen awiluuhaa bal u awilo u fasira lahu asaga yafqahaa ha fahme u fasira ha fahme maxaa loola jeedaa daarta iyo waxaas fa qaala bacduhum barkood ba waxay yidhahdeen innahu naa'im wuu hurdaa wa qaala bacduhum bar ba waxay yidhahdeen ina alcayna naa'iba isha unbaa hurda walqalba yaqdaan qalbigu waa soo jeedaa waana maqlaya ee u sheega dee u fasira fa qaaluu waxay yidhaahdeen fadaaru daartu aljannatu jannadii wey wadaaciyi midka daacigoo lasoo diray dadka usoo yeerayena muxammadun weeye sala allahu calayhi wasalam hadda baaniga daarta dhisayna qofka daarta dhisayna waa ilaahay wey axadka daarta dhis daartii jannuu ilaahay taam yeelay wax alla wixii wanaag ahaa ee naf ku raaxaysan lahayd ilku qabowsan lahaydna dhexdeedaa la dhigay markii la diyaariyey yaa la yidhi nebi maxamed lasoo bixiyo waxaa la yidhi oro dadka ugu soo yeer waxan waxan nicmo ah wax la dayn kara mehe kac dadka ugu soo yeer hay u yeer baa la yidhi dadka faman adaaca muxamedan ninkii adeeco faqad adaaca allaha ilaahay buu adeecay man yudici rasuul faqad adaaca allah baa ilahay yidhi waman casaa muxamedan ninkii caasiyana faqad casa allaha ilaahay buu caasi wa muxamedun muxamed sala allahu calayhi wasalam farqun kii kala bixinaya weeye baynannaasi dadka waxaa loo soo diraybo in yacni mu'minka iyo mushriku ay kala caddaadaan ehlu jannihii ehlu naarku inay kala miirmaan baa loogu soo diray waaba farqi dadkau kala saaraya rawaahu lbukhaariyu wa tirmidiy can abi hurayrata waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam ata almaqbara ataa wuxuu tegey nabigu almaqburata meesha qubuurta ayuu nabigu tegey maqbura iyo maqbara labadoola dhihi karaay aye darafku waa waa musallas weye maqbura iyo maqbara iyo maqbira saddexdoola dhihi karaa faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin wa inaa in shaa allahu bikum laaxiquun waa salaamta ehlu qubuurka lagu salaamo assalaamu calaykum nabadgelyo dushiina haato daara qowmin yaa daara qowmin qowm daartoodii oo mu'miniina oo mu'miniina wa inaa anagu in shaa allahu ilahay hadduu yidhaahdo laaxiquuna bikum waa in soo haleelina dee annagana waa in ka daba imaanayna meesha unbaa loo wada socdaa soo ma waditu waxaan jeclaan lahaa buu nabiga ku diray annaa anagu qad ra'aynaa inaan aragno ikhwaanana walaalahaana inaan aragnaan jeclaan lahaa fa qaaluu qaaluu waxay yidhaahdeen asxaabtii awalasnaa ikhwaanaka yaa rasuula allah anigu annagu sooma nihin walaalaha yacni walaalahaagii islaamka walaalaha kugu ahaa soo annaga ma aha kuwa aad leedahay inaan aragnaan jeclaan lahayn muxuu yahay maxay yihiin qaala wuxuu yidhi nabigu antum asxaabi adinku waxaasiin asxaabtaydi wa ikhwaanunaa walaalaha annagu aladiina kuwii weeye lam ya'tuu bacdu weli aan imaanin kuwa annaga aanna soo gaarin oo na arkaynin oo aan imaanina gadaal dambe ka imaan doonay mu'miniinta kuwa weeye walaalaheennu fa qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa tacrifu man lam ya'ti bacdu nin aanba weli imaanin seed u garani seed u garan hadhow oo min ummatika ummadaada ka mida yaa rasuul allah fa qaala wuxuu yidhi nabigu anra'ayta bal ii sheega low ana rajula nin lahu khaylun farda hadduu leeyahay qurun oo wejiga cad muxajalatan oo xibnaha yacni afarta qoobna cad wey bayna dahrey khaylin fardayna ku dhex jiraan duhmin buhmin oo madmadow nin baa farda wuxuu meesha kusii daysay wejiga iyo afarta qoob bay cad yihiin afarta qoob iyo wejiga cad yihiin fardaha kaleo dhanna waa isku midab oo way madow yihiin ya alaa yacrifu khaylahu ninkaa miyuuna fardihiisa garanaynin oo fardihiisa wejiga iyo yani afarta ajin ay cad yihiin qaaluu waxay yidhahdeen balaa yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi nabigu fa innahum ayagu ya'tuuna wa imaanayaan quran muxajiliin quran ayagoo bariirla wejigoodu iftiimayo muxajiliina oo haddana xibno garan oo xibnahoo dhan ay afarta qoobna ay iftiimayaan labada gacmood iyo labada lugood min alwuduu'i min ajli alwuduu weysada darteeda ayay imaanayaan marka hadhow kama garan waayo saa un baan uga soo soocayaa buu le waxaan garanayaa kulli wa ana anigu faraduhum ceelalyadoodii baan ahay cala alxawdi xawlkaan u taagana dadka mu'miniinta oo dhan oo ummaddayda ka mid a xawdkaan u taagana anigu ceelal yaanu ahay halkaasaan usii taagan oo usii diyaar garoobayaaba de ya alaa layudaadanna rijaalun can xawdi buu markaa nabigu yidhi alaa hooyahay layudaadanna layudaadanna aayahay waxaa la eryayaa oo la eryayaa rijaal rag baa la eryayaa can xawdi xawlkaygaa laga kaxaynaya markay xaggiisa soo aadaan ayaa la erinayaa kamaa yudaadu lbaciiru neefka geelaa addaalu oo baadida ah sida loo eriyo neef baadi ah oo geel ah dow laga cabaaya hadduu yimaado qofkii darkiisa uu xaggiisa usoo dhaqaaqaba saddex buu ku jiday ya hoogeelaydu haddana wax lexjeclo badanoo dhukaan iyo balaayiyo cudur bay ka cabsanayaanoo neef geela maba soo agisaagi karo ya waa wax jidni xoolo jeceyl baa lagu ibtilaya iyagan marka siday u cayriyayaan oo u buubinayaan saasoo kaleetaa qolo loo eryi doonaa darkeyga looga kaxayn doono markay xaggiisa usoo dhaqaaqaan unaadiihim waan u dhawaaqi markii la eryaan u dhawaaqaya alaa halumma kaalaya alaa hooyahay halumma kaalaya war kaalaya soo ummadaydi maha kuwaas riwaayadka qaar waxaa kusoo aroortay yacni kuwaas usayxaabi kuwaa waaba asxaabiyo rawdaydii asxaabtayday ka mid yihiin kuwaa waa qoomkaygii soo leexiyay xaggee loosii wadaa fa yuukhadu bihim daata shimaal dhinaca bidixaa loosii kaxaynaya xagga naarta markaasuu nabigu saale fa yuqaalu markaasa waxaa laydhahayaa innahum ayagu qad bedeluu way bedeleen bacdaka gadaasha gadaashaa way bedeleen oo diinta bay ka laabteen waa ridoobeen balaayay ku kaceen way fa aquulu waxaan dhihi suxqan suxqan bucdan bucdan baa lahum usugnaatay ay dheeraan baa usugnaataye kaxeeya naarta ku kaxeeya ay akaas rawaahu muslimun baa xadiidkaa wariyey wanisaayi walilbukhaariyi bacdu bacdu xadiidka qaani qaarkiina imaamu bukhaari baa wariyey ay ayaan darra yacni waxay ku dhacday qofkii markii halkaa maxsharkaa laysugu yimaado loo diiday nebigiisa inuu raaco sala allahu calayhi wasalam oo halkaa iyo naarta loo kaxeeyo can ilcirbaad binu saariyata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi wacadanaa rasuulullahi rasuulka ilaahay baana wacdiyey sala allahu alay wasalam yowman maalin bacda salaati alqadaati salaada subax bacdigeed yuuna wacdiyey mawcidatan wacdi buuna wacdiyey baliiqatan oo aada u xeel dheer darifad min hal cuyuunu indhuhu ay la ilmeeyeen oohin baa naga wada imaatay wa wajilad min hal quluubu quluubtaanadii oo dhanna way lulatay oo qalbigii baa na jilcay fa qaala rajulun baa wuxuu yidhi ina haadihi middan mawcidatu muwadicin midna sagootinhayo wacdigiisaan moodaaye oo dib dambaba aan noo wacdin doonine famaadaa tacuudu ilayna maxaad nagula ballamaysaa rasuulka ilah na amraysaa famaadaa tacuudu ilayna maxaadna amraysaa yaa rasuula allahi ilahay rasuulkiisii qaala wuxuu nabigu uusiikum bitaqwa allahi ilaahay cabsidiisaan idiin dardaarmaya wasamci wataaca ismaqaligiisa adeecid wain cabdun xabashiyun wain ta'amara calaykum madaxba ha idiin noqdo cabdun xabashiyun addoon xabashi aw ay nin afrikaana hotimihiisu adag yihiin oo jareer aba madaxa idiin noqdo wa cabdi xabashi xabashka bimacnaa waxaa la yidhaahdaa waxaa loola jeedaa afrikaankaa loola jeeda dadkan timaha adag ee madmadow yaa loola jeedaa way cabdun xabashiyun macnaheedu sidaa fainahu man yacish fainahu shaniya kaana ra'sahu yani zabiibatun waa ka riwaayadka qaar kusoo arortay timihiisa waxaad moodaa xabad yani midhaha zabiibka saasaad moodaa timihiisa u ad adag yihiin u kala googo-an yihiin ama isugu dhegdhegan yihiin saasaad moodaa kaasba madaxa laydinka dhigo yani waxaa riwaayo kale ku sugnayd hadduu idin hogaamiyo addoon xabashi ah oo ilaahay kitaabkiisa idinku hogaaminayo raac oo adeeca buu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam fainahu shaaniya man yacish ninkii noolaado minkum idinka idinka mida yaraa ikhtilaafan kasiiran khilaaf fara badan buu arki doona waa laiska hor imaanaya qola la arkaba meel bay u dhaqaaqaysa waiyaakum idinkii waxaan u kala digayaa wamuxdathaati lumuur umuurta lasoo darisiinayo dib lagala imaanayo fa innahaa iyadu daallatun baadi weeye faman adraka dalika ninkii haleelo minkum adinka idinka mid a fa calayhi bisunnatii sunnadayda ha qabsado wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin khulafadii raashidiinta ah almahdiyiina oo la hanuuniyey sunnadooda ku dhega alkhulafaa raashidiin abu bakrin wa cumara wa cuhmaan wa caliy sunnadooda qabsada waxay ayagu sameeyeen yani waa hanuun iraaca saasleeyahay cadduu calayha cadduu calayha ku qaniina binawaajidi gowsdambeedka ku qabsada waxaad asxaabtayda yani aad khulafada ku aragteen raashidiinta gowsdambeedka ku qabsada can abi raafic waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal alay waslama qaal wuxuu yihi nabigu laa ulfayana yaana ogaanin axadakum axadkiin mutaki'an inuu isaga dangiigo isaga jiifo calaa ariikatihi sariirtiisa inuu ku seexdo ya'tiihi uu u imaanayo am alamru amar oo min amrihi aniga amarkayga ka mid awaamirta anigu aan bixiye qaar ka mid a u imaanayo oo mimaa kii ka mid a amartu bihi anigu aan amray ow nahaytu canhu aan nahaye wey oo fa yaquulu markaa uu yidhaahdo laa nadri ma garanayn waxaad aad noo sheegaysaan oodna leedihi nabigaa yidhi anigu ma garanayno maa wajadnaa fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa wixii aan ka helno itabacnaha waan raacayna wixii kaleetona waxba kuma falayno ya axad adinka idinka mida saa inuu yidhahda yaana idinku ogaani buu ley nabigu sala allahu calayhi wasalam ee awaamirteedu markay idin timaado axaadiisteedu markay idin soo gaaraan qaata buu leyay nabigu ya marxaban haddaaba la taagan yahy waxa le wax hadiis la yidhaha looma baahno qur-aanka besa umaan qaadanayna waay waa de qur-aanka keligii waaya wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam qur-aankaa la isiiyey wa milahu macahu wax la egna waa la isiiyey ya marxaban marka axaadiista nabig oo dhan ee qur-aankaba fasiraysa uu ilaahay yani rasuulku ku fasirayey wa anzalnaa ilayka dikran litubayina linnaas baa ilahay leeyahy qur-aanka nabigu asagaa fasiray waxa macnaha looga jeedana asagaa caddeeyey waa yani uu caddeeyo o dhan haddaa dida bal ka warramo laakiin axaadiista nabiga maanta waa kala didan yahay can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal alay waslam qaal iftaraqat ilyahuud yahuud way kala baxday calaa ixdaa ow sintayni wa sabciina firqa aayahay kow iyo toddobaatan ama laba iyo toddobaatan wa tafaraqat inasaara calaa ixdaa ow sintayni wa sabciina firqa nasaarna waxay u kala baxeen toddobaatan iyo laba ama kow iyo toddobaatan wey wa tafaraqat ummatii calaa halaasin wa sabciin ummaddayduna fi naar toddobaatan iyo laba waa ahlu naar wa waaxidatun fi ljanna wahiya aljamaacatu wey aljamaaca rawaahu halaathatu abu daawuud wa tirmidi wuxuu leeyahay ummaddaydu waxay us u kala baxaysaa toddobaatan iyo saddex firqay noqonayaan laba iyo toddobaatan waa ahlu naar hal mida unbaa ahlu jannaah waayo aljamaaca ahlu sunna waljamaaca qolada la yidhaahdo alfirqatu naajiya ayaa la yidhaha qoladaa unbaa ka badbaadaysa w qoladaana nabigu wuu tilmaamayo wuxuu wuxuu yidhi waa kuwaad ku sugan oo qaadayo maa ana calayhi wa asxaabi aniga asxaabtaydu waxaan ku sugannahay hadda qolada qabsato oo raacdo kuwaa unbaa badbaadaya w haddaba firqooyinkan farada badan horay bay u tageen baa la leeyahay wayba yacni way soo mareen ay ummaddan islaamka wey waxaana uu asal aha la leeyahay lix firqo ayaa asal u ah oy ka farcamaya raafidada nimanka la yidhaahdo iyo jahmiyada xaruuriyada nimanka la yidhaahdo murji'a iyo qadariya oon shalay soo marinay iyo jabriyada nimanka la yidhahdo lixdaa firqaa asal u ah lixdan firqo tiiba laba-iyo toban firqay noqonaysaa lix meeloodoo min laba-iyo tobana waa toddobaatan iyo laba firqo kulligoodu waa ahlu dalaal ahlu sunna waljamaca unbaa badbaadaya firqadaa naajiyada sifaadkooda iyo awsaaftoodana kutubta ayaa caddaynaya ay leeyihiin wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata waxaa laga wariyey can nabiy sal alay wasalam qaala wuxuu nabigu taragtu fiikum waxaan idinkaga tegay amarayni laba amar lan tadiluu ina dhumayni maa tamasaktum bihimaa haddaad qabsataan labadaas kitaaballahi ilaahay kitaabkiisii iyo wa sunnata rasuulihi sala allahu alayhi wasalam rawaahu maalik baa imaamu maalik baa xadiidkaa wariyey can zayd bin arqam waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiy sal ly waslam qaal innii taarikun fiikum anigu waxaan inkaga tegey maa shay baan inkaga tegey in tamasaktum bihi haddaad qabsataan lan tadiluu ina dhumaynin bacdii gadaashay axaduhumaa midkooda cadabun wuu ka wen yahay min alaakhari midka kale kitaabullaahi weeye alawal kitaabullah ilaahay kitaabkiisi weeye xablun xarig weeye mamduudun min asamaa'i samada laga soo taagay ila alard ardadan loo soo laalaadiye wey nin alla ninkii xariggaa ilaahay qabsadana wuu koraya wuu badbaadaya wa cidratii weeye kan labaad ahlu beytii ahlu beytkayga ahaa waay kan labaadee inkaga tegayna waa ahlu beytkayga way walan yatafaraqaa mana kala tegayaan xataa yaridaa calaya alxawda xawlka ilaa ay igu soo arooraan kitaabka qur-aanka iyo aalubeytkaygio isla socdo ilaa ay xawlka iigu yimaadaan ma kala tegayaan ninkii doono inuu kala geeyo asaga unbaa dhumayo ya haddana waxaaba laleeyahay ooba hadda yani la sheeg sheegayaa wax yacni asharaafa maba jirto oo waayo xasan iyo xuseen wax naslihoy ka tageenba ma jira waaba daba go-een ayagaa abtarahoo ilaahay dabagoy haya ina shaaniaka huwa alabtar baa ilahay yidhi subxaanahu watacaala markay yidhaahdeen kuwii la noolaayo waqtigiisa joogo waaba mid abtar ahoo wax awlaada uu ka tagayo ma jira wuu iska dhiman doonaaye maxaa ilaahay ugu jawaabay ina shaani'aka huwa alabtar asagaa daba go-an oo wax caqibo oo ayaa ka haraysa ayna jirin marka marxaban waxay kutubta siyarkaa qorayaan aad ogtiin taariikhda inay yani aad u fara bateen yani aalubeytkii wey oo xasan iyo xuseen ka farcamay inay aad u fara badnaayeen oo xataa markii xuseen bin cali markii yani la dilayey intee la socotay aalubeytka nab ilaa siddeetan iyo jarjar baa la socday wey qaar fara badan baa la laayay qaar badanna lama layn de aalubeytka aad bay u fara badan yihiin wey marka ma kala tegayaan ilaa ay xawlka iigu yimaadaan ay fanduruu fiiriya kayfa takhlufuunii fiihima saad iiga khalif noqonaysaan labadaas inaad kitaabka ilaahayna ku dhaqmaysaan aalubeytkana xuquuqdooda iyo xurmadooda marinaysaan waayo fiiriya saad iiga khalif noqonaysaan saasuu nabigu le rawaahu tirmidi wa muslim can anas waxaa laga wariyey qaal qaala lii rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu alay waslm yaa bunaya wiilkaygiiow in qadarta haddaad kari karto an tusbixa inaad waaberiisato wa tumsiya aad galabaysato oo qoraxdu kuu dhacdo laysa xaaluuna ahaanin fii qalbika qalbigaaga qishun khayaano liaxadin axad adoo ruux waxba khayaanaa iyo wax cuqdada aan u qabin inay waagu kuu beriyo qoraxdu kuu dhacdo haddaad kari karto fafcal yeel qof muslima qalbiga waxba ha ugu qaban uma qaala lii wuxuu ii yidhi nabigu anas bin maalik yaa bunaya wiilkaygiio wadaalika min sunnati qofkoo qalbigiisu saliim uu noqdo muslimiinta o dhan isugu mid ay noqdaan waa sunnadaydii waman axyaa sunnatii sunnadayda ninkii nooleeyana faqad axabanii wuu ijeclaaday waman axabanii ninkii jeclaadana kaana macii fi ljanna jannada الاqtisaad fi اlcamali wاdawaamu عalayhi axabu ilى اllah aliqtisaadu fi اlcamal camalka oo la dhexdhexaysto iyo wadawaamu calayhi la daa'imo oo camal khayra markaad bilowdo weligaa aada ka tegin kaasaa axabu ila allah ilaahay xaggiisa laga jecel yahay wey camal aad marna samaysay marna aad ka tagtay waxaa ka fadli badan oo ka ajir badan ilaahay xaggiisana laga jecel yahay wax aad daa'imtay oo raatib aad ka dhigatay weligaana aada ka tegin hadduu raba ha iska yaraada wa can caaishata waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu calayhi wasalama dakhala calayha caaisha ayuu nabigu usoo galay gurigeediiba uu usoo galay wa cindahaa walxaal cindahaa agteedana imra'atun haweenay baa la joogtay fa qaala wuxuu yidhi nabigu man haadihi gabadhan waa tumo qaalad waxay tidhi fulaanatu heblo wey waayahay gabadhi heblo ahayd wey xawlaa bintu yani tuwaytin baa la dhihi jiray xawlaa bintu tuwayt gabadhaa weeye tadkuru waxay sheegaysaa caaisho min salaatihaa salaadeedii bay markaa ku tilmaanaysaa waa gabadhii xawlaa bintu tuwayd la dhihi jiray ee cibaadada badnayd ee salaatuleylka iyo salaadaha sunnooyinka aada u badin jirtay ee salaada badnayd saasay markaa kusii tilmaantay tadkuru min salaatihaa bay ka sheekaynaysaa caaisho qaala wuxuu yidhi nabigu mah ka reebtoon buu yidhi ka reebtoon yacni hadalkan aad sheegaysa iyo madxigan gabadha camalkaa farada badan aad ku ammaanayso daa buu yidhi calaykum bimaa tudiiquun fa wallaahi laa yamalla allaahu xataa tamallu mah ka joogso yacni iska daaweeya ammaantan iyo waxaan camalka farada badan ee yacni aada isku sii yacni aada isku sii ammaanaysaan jooji buu markaa nabigu calaykum laazima oo ku dadaala bimaa tudiiquuna waxaad kari kartaan waxaan culays idinku noqonaynin oo aad wadi kartaan kaas laazima fa wallaahi baan ku dhaartay laa yamalallaahu ilaahay ma noogayo laa yucaamilukum mucaamalata almaalli baa loo jeedaa haddee malal iyo noogitaan ilaahay waaba ka mustaxiile ilaahay idinkula mucaamaloon maayo qof noogay oo daalay oo kale oo sawaabka idinka goyn maayo xataa tamalluu ilaa adinku aad camalkii ka noogtaan wey haddii aad si kasta adi cibaadada u badiso ajirkana waa lagu siin waa lagu laalaabi ilaa adigu aad noogto ood yani cibaadadii aad goyso way mar haddaad cibaadadii ka tagto ood kari weydo haddee sawaabkiina wuu kaa go-ayaa marka waxaa la doonayaa marka hore inaad ku dadaasho ama aad samayso waxaad daa'imi karta ood wadi karta wey wa kaana axabu diini axabu lcamali camal midka loogu jecelyahay ilallahi ilaahay xaggiisana maa daawama calayhi saaxiibu saaxiibkii wuxuu daa'imo wey kaasaa ilahay xaggiisa loogu jecelyay wain qalla haba yaraada rawaahu lkhamsatu baa xadiidkaa wariyey shantii la tirmidiya can anas waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu amaa hoy wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la akhshaakum lilaah ilaahay midka idinkugu cabsi badan baan ahay wa atqaakum lahu lilaahi ilaahay midka idinkugu taqwo badanna oo u ilaahay u dhowaasho badanna aniga wey aye oo qof la arka biqadri macrifatii unbuu cabsanaya ilaahay ka cabsanayaaye axad ilaahay ka yaqaana dee nabiga ma jira waay marka axadka inkugu cabsi badan inkugu taqwo badan waa aniga buu nabigu leeyahy walaakinii anigu asuumu waan soomayo wa ufdilu waan afuraya mar waan soomaya marna waan afuraya wa usallii habeenkii waan tukanayaa wa arqudu marna waan seexanayaa oo bacdu saacaadna waan saacadaha barkood waan tukani tahaju anoo tahajudkii iyo salaatuleylkii tukanayo marna waan iska seexanayaayo raaxatan lijismi anoo jismigayga u raaxaynayo oo xoogaa dee badanku yacni iyo jirkaagu xaq buu kugu leeyahaye yacni waa madiyadaadi iyo gaadiidkaagii nasiina iyo waxbuu kaaga baahan yahay wey wa atasawaju nisaa haweenkana waan guursanoo anigu nin suufiya oo duurka iska galay noqon maaye haweenkana waan guursanaya faman raqiba can sunnatii sunnadayda ninkii noco falaysa minii aniga iga mid maaha dariiqayga kaamilka a ma haysta ninkaasu marka qofka sunnada kaamilka hadduu doonayo inuu qabsado waa sidaa nabiga uu samaynaya waa inuu sameeyo un bas maya xadiidka waa k yani raddi u ahaa waayahay saddexdii nina nabiga gurigiisa intay tageen cibaadada ay weydiiyeen haweenka nabiga ay cibaadadiisii weydiiyeen markii loo warramayna way yaraysteen waaya way yaraysteen waxay yidhahdeen markaas waxay yidhaha annaga iyo nabiga ma isku mid baan nahay dembigiisa horey kii dama ilahay baa u dhaafay annagu waa inaan dadaalno mid wuxuu yidhi habeenkii o dhan baan taagnaanaya ma seexanay midna wuxuu yidhi anigu weligay naagba guursan maayo duurkaan gelaya kii kale wuxuu yidhi waan soomanaanaya hal maalinaba afuri maayo anugu markii nabiga loo warramayna saanuu ku radiyey aaya cibaadada nabiga uu samaynayay ninka wax ka badan samayn karaa ma jira waay ay wixii uu nabiga aad ka maqashay oo kaa soo gaaray xaggiisa unbaa wax ilaahay loogu dhawaado ugu fadli badan waay wahaa kada rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyey wanisaa'i can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaal qaala linabiyu nabigu wuxuu ii yidhi sala allahu calayhi wasalam alam ukhbar miyaan la ii sheegin cabdullaahi bni cumarow nin cajaa'ib badan bu cabdullahi bni cumar bni caas annaka adigu taquumu leyla habeenkii oo dhan inaad taagan tahay wa tasuumu nahaar maalinkiina aad soomayso marnaba aada afurin saasaa la ii sheegay waayahay marxaban saasoo la iima warramin cabdullaahi bni cumar binu caas nin wuxuu ahaa yacni waayahay marxaban aada u cibaado badan oo cibaadada aada ugu waalan ayuu ahaa wey aada ugu dadaal badan waay marka gabar buu weliba aabihii intuu u dhisay u aroosay qureesh ahoo aada u qurux badan ayuu xaggeedaba usadayn bu inay jirtaba ma ogo ay guriga joogtaba salaadun buu isaga jiraabade waaya aabihiisaa marka sidii ku oga camar binu caas oo aabihii ahaa wuu ogaayo wuu tuhunsanaa ninkaas wuu cibaadada ugu waalan yahay bal mar kasta wuu weydiin jiray mar kasta wuu weydiin jiray gabadhi waxay leedahay wax isbedela male ninkaan waa iska tukanaya un habeen maal ay maalinka o dhanna waa saa'im habeenkii o dhanna salaad buu taagay aka nicma rajulu cabdullaahi lam yada lanaa firaashan waa kay leedahay nin waxaa ugu khayr badan oo ugu wanaagsan cabdullaahi wey gobasha anadooda kuma soo istaagin weligii walam yakshif lanaa sitran asturna nagama qaadin wey ay maismaana arag wey meesha anbuu isaga tukanaya cibaadadiska wata markaasuu nabiga ku dacweeyey aabihii baa marka nabiga ku dacweeyey markaa wey markuu nabigu qabsanaya alayhi salaatu alam ukhbar miyaan la ii sheegin annaka adigu taquumu leyla habeenkii o dhan inaad taagantahay wa tasuumu naar qultu waxaan idhi bu yihi innii afcalu daalika waan sameeyey arrintaas qaala wuxuu yidhi nabigu fa innaka adigu idaa facalta daalika sidaa haddaad yeesho hajamad caynuka ishaadu way guraysaa oo qofku markuu haraadka iyo dhibku ka bato ishaa ku guraysa soo maha wa nafihaad nafsuka naftaadina way noogi oo way daciifi cibaadada ilaahay bay ka noogaysaa way tabardarayn way tabardaraynaysaa wey markaa taxay xeelaysi baa la doonayaaye nafta haddaad waxun isku taagto bas wey wa inna linafsika naftaada xaqun xaq baa u sugnaaday ay innada ismigeedii waa lamiiru shani wain waayahay waina waina linafsika wa inahu shani linafsika xaqun jumlada khabar bay noqona linafsika naftaada waxaa u sugnaaday xaqun xaq waliahlika xaqun ehelkaaguna xaq buu leeyahay ee fasum soom wa afdir afur marna soom marna afur wa qum habeenkii istaagoo tuko wana marna seexo bas sidaa wax ku wad weeye laakiin haddaad tidha hal si un baan ku soconayaa waayahay naftaadi way noogeysaa rawahu sheekhaan can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu nabigu ina diina diinku yusrun mid sahlan wey duu yusrin wa suhuulatin waay diinku waa wax fudud waay ilaahayba nama amrin waxaan anagu kari karna mooyaane laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa baa ilahay yidhi naf ilaahay kuma kallifin ilaa wixii awooddeeda ah mooyaane walan yushaada diina diinka iskuma adkeeya axadun axad ilaa qalabahu diinka unbaa ka qaalib noqonaya ninkii isku dayo oo yidhahda anigu wax la arko khayr ahoo la sheegay waan samaynayaa saacad kastana waan samaynayaa ay cibaadada unbaa diinka unbaa ka qaalib noqonaya isagaa noogayo wuu dhacayaa marka dambe ee fasadiduu sawa sawaabaysta wuri nabigu udlubu sawaab sida sawaabkii xaqa raadiya wa qaaribuu dhexdhexaysta cibaadada dhexdhexaysta oo bayna tafriidi walifraad daqaarka waxaa la yidhaha cibaadada inaadan ku xadgudbin aadana gabood falin inaad gabood fasha lama doonayo aad dacati la imaato oo daacadiba aad ka tagto waay waayahay inaad xadgudub la timaadana guluga lama rabo oo cibaadadii intaad aad isugu taagto inaad adiga marka dambe aad gab tiraadana lama rabo wa qaaribu dhexdhexaysta bayna tafriidi walifraad wa abshiruu bishaaraysta camal yar haddaad samaysaan sawaab weyn ku bishaaraysta in sawaab weyn laydinka siinay bisawaabi alcadiimi cala alcamali daa'im wain qalla wastaciinuu kaalmaysta bilqadwati kalahada aroortii soo jarmaada warawxati carraabo waxyaala naftu waktiyaal waxaa jira naftu ay nashaado leedahay waktiyaasha ay naftu nashaadada leedahay cibaadada ku farxaysa ka faa'iidayso gelinka hore xoogaa nashaaday leedahay gelinka dambe marka xoogaa maalinka soo yar nasato haddana gelinka dambe iyo wa shay-in shay oo min aduljati guura wey aroortii amin hore yaro kac wey aadaanka hore markuu dhacayo iyo salaada horteeda bal xoogaa yar intaad kacdo xoogaa salaada tutuko oo qur-aan akriso oo ka faa'iidaysa intaa yar aroorta ana ka faa'iidaysa wey taxayulkaasa xeelaysigaasa la rabaa can caaishata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi kaana rasuulullahi wuxuu aha sala allahu alayhi wasalam idaa amarahum asxaabta markuu amrayo amarahu wuu amri jiray min alacmaali camalka xaggiisa bimaa yudiiquuna waxay kari karaan waxay awoodaan oo fudud unbuu nabigu u sheegi jiray uu dhihi jira sameeya qaaluu waxay yidhaahdeen inaa anagu lasnaa ka hayaatika adoo kale manihi yaa rasuul allah camalka ha noo yaryaraynin oo waxa yacni inaan aad u dadaalno naftaanada dhibna ha noo diidin annagu adoo kale ma nihin in allaha ilaahay qad kafara laka wuu kuu dhaafay maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar marka adiga kuguma dayn kar anagu yani aad baan u dadaalaynaa wa fa yaqdaw markaasuu nabigu cadhoonaya hadalkaa markay ku soo celiyaan eey amarkiisii qaadan waayaan buu nabigu ka cadhoon jiray xataa yucrafa alqadabu cadhadii ilaa laga garto oo fii wajhi wejigiisaa laga garanay uma yaquulu markaasu wuxuu leey nabigu ina atqaakum kan inkugu taqwo badan wa aclamakum billahi ilahay inkugu yaqaano ana aniga wey axad inka cabsi iga cabsi badan aniga ama ilaahay iga aqoon badan ma jiro wey marka camal aniga aan sameeyo camal ka dheer ma samayn kartaan wey man ee waxaan idiin sheegaya qaata waay rawaahuma albukhaariyu wa su-ilat caaishataa la weydiiyey radia allahu canha hal kaana nebiyu ma aha sala allahu alayh wasalam yakusu mid khasiso shay-an oo min alayaami ayaamaha qaar ka mida cibaadada nabigu ma ku khaas yeeli jiray qaalad waxay tihi laa kaana camaluhu diimatan kaana camaluhu nabiga camalkiisu wuxuu ahaa diimatan daa'im buu ahaa wa wax unbuu jidaysan jiray maalmahoo dhanba uu samaynayo ee cibaado khaas ah yacni maalmo khaasa kuma khasisi jirin nabigu camalkiisu daa'im buu ahaa wuxuu weligiiba wadaya unbuu jidaysanaya wa ayukum kiineebaa yastadiicu kari karo maa kaana rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam yastadiicu wuxuu nabigu karayey yaa kari karo wax kari karo ma jira de hayo oo cibaadada uu nabigu samaynayey wax samayn karaba ma jira de haye marxaban awoodda ilaahay asaga uu siiyey ma yacni axad laba ma jiro oo camalkiisii oo kale samayn karo rawaahu halaatha wa canha waxaa laga wariyay caaisha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam su-ila waxaa la weydiiyey ayu lcamali axabu ila allah camal keebaa loogu jecli ilahay xaggiisa qaala wuxuu yidhi nabigu adwamuhu wain qalla adwamuhu midkuu saaxiibkiisu daa'imo oo weligiiba u wadayo wain qalla haba yaraade sidaa awadeed ba waxaa iska wanaagsan inaad awraad iyo yacni daaco raatib ahoo yacni fudud aad iska samaysato weligaa aadan ka tegin waay rawaahu sheekhaan baa wariyay tirmidiy wallahu aclam kitaabu niyati walikhlaas kitaabu niyati niyadii buu u kitaab yahay iyo walikhlaasi ikhlaaskii wey anniyatu fi luqa alqasdu baa la yidhaha shay loo qasdaa la yidhaha wa xaqiiqatuhaa sharcan qasdu shayi muqtarinan bificlihi shaygii baad u qasaday ficilkiisina waa ku dartay waa niyo xagga sharciga wa xukmuhaa annahaa fardun fi kulli camal niyadu camal la arko waa waajib inaad ku darto inama alacmaalu biniyaad wey marka camalka markaad samaynaysa waa inaad niyooto wa maxaluha alqalbu meesha niyada laga niyoonahayna waa qalbiga maxalkeedu waay falaa yakfi nudqu inaad ku dhawaaqda wax ma taraysa maca alkaflati wanisyan adoo iska hilmaansan way hadduu adoo qalbigaaga iska maqan yahay aad carabka oga dhawaaqdo ma ansaxaysa niyadu waa qalbiga inaad ku qabataa la doonaya waa lixadiidi wainamaa likulli imri'in maa nawa walaa niyata linnaasi walmukhdi saas xadiis kuso oran ruux la arkay wuxuu leeyahay wuxuu niyoodo walaa niyata linnaasi walmukhdi qofkii hilmaansanaa iyo kii gefsanaa niyadiisu ictibaar ma leh maxaa laga soo qaadi maya waxa uu afka oga dhawaaqayo wey waa bilaash ya oo qofka hadda yani hadduu hadda uu asagoo salaadii duhur xiranayo hadduu casir ku dhawaaqo ka war salifara casri buu leeyay duhurkii baana la taagay qalbiga duhurka ku hayaa laakiin carabkiisu casri buu sheegaya waa waa laaqi waxaan uu carabka oga dhawaaqaya waxba kama jiraan waxa niyada uu ku hayo unbaa la fiirinaya mar hadday niyadii maqan tahay marka carab keligii wax lagu dhawaaqay muxuu taray marka waxa ma taray carab keligiis walaakin low talafada bihaa hadduu ku hadlo ruuxii niyada maxalkeedu qalbigaba ha noqdee laakiin hadduu ku dhawaaqo lakaana axsan waa wanaagsanta inaad niyada kusii dhawaaqdo maxaa loo yeelayaa liyusaacida alisaanu alqalba carabku inuu qalbiga yani uu kaalmeeyo wey way iskaalmaysanayaan qalbiga carabkii wixii qalbiga aad ka niyootay unbaad carabkan oga dhawaaqday wa zamanu niyati niyada zamankeeda awalulcibaadati wey cibaadada mar alla markaad gudagelaysaa la rabaa inaad niyooto liyakuuna alcamalu camalku inuu noqdo maqruunan biha mid niyada la xidhiidha min awalihi ilaa idaa tacadara inay ilaa tacadara inay cudurtooda moogiye macrifatu lawali cibaadada awalkeeda markay bilaabanayso way cudurtooda ka sawmi soomkii wey soomka haddee markuu waagu baryo unbaad af inaad afaysato unbaa waajib kugu ehe xaggeed ka soo bilaabi meel aad ka soo bilowdo ood ka soo niyooto ma leh soo maha oo awel aho soomka uu ka bilaabanayo soo maha marka fa inahu lamaa tacdara macrifatu awali nahaari maalinka awalkiisa in la garto oo markaa la niyoodo maxaa yele habeenkiiyo maalinkiisa isugu jiraan habeenkii unbaa baxaya maalinkii unbaa markay caddaato unbaa la arkaya marka kadibna dee lama niyoon karo markuu wejirku dhasho kadib way cudurtooday marka awjabaha shaaricu shaaricu wuxuu waajibiya min aleyl habeenkaa la iska sii niyoodaa leyl habeenkii baad iska sii niyoonaysaa oo ayahay soonkii way fa fi lwudu ay wasayaatide wuu noo imaan doonaa oo fi sawmi man lam yubayiti siyaama soonka ninkaan barisiinin qabla alfajri falaa siyaama lahu asagoo niyoonin ninkuu fajarka u dhasho wax soonoo usugnaadee ma leh ay maalinkaas waa ka tagtay wey wa kayfiyatu niyati takhtalifu biikhtilaafi acmaali niyada noocaad u niyoonaysa ama noocaad ugu dhawaaqaysana camalkasu isu khilaafayunba iyaduna isu khilaafi fa fi lwuduu'i yanwi lwuduu'a buu niyoon wa fi salaati yanwi salaata wahaakada wa shardu niyati islaamu naawi ninka wax niyoonaya waa inuu muslim yahay wa tamyiizuhu mumayiz waa inuu yahay qof caqlile waa inuu yahay wa cilmuhu bilmanwiyi waxa uu niyoonaya waa inuu ku cilmi leeyahay wa istisxaabuhaa lilcamali camalkana waa in lala saaxiibiyo wey walow xukman baa allaha ka dhigay bian laa yuujada waa inaan la helin maa yunaafiha wax anfinayo wey camalka aad niyoonaysa waa inaad la saaxiiba niyada waa ina camalka la saaxiibto waay ya muqaarana la rabaa muqaarana xukmiya iyo muqaarana yani ay xaqiiqiya ay dhihi jireen waa si fiqigu kala qaadi jiray niyada horta waa khatarteeday leedahay wey inaad si fiican u niyooto camalkan markaad gudanayso niyada si fiican qalbiga ugu soo xaadirisaa la doonaya waljazmu biha waa inaad jazmiso haddana falow qaala hadduu yidhaahdo nawaytu kada waxaasaan niyooday insha allahu ilahi hadduu yidhaahdo oo waqasada tacliiqa tacliiq oo la qasdo o adlaqa iska idlaaqa lam tasixa ma ansaxaysa wain qasada tabaruk saxad laakin insha allahu tabaruk hadduu oola jeedo eena tacliiq usa oola jeedin way iska ansaxay niyada waa guntamaysaa wey walmaqsuudu biha waxaa loola jeeda niyada maxaa loola qasdaya maxaa camalka loo niyoonaya tamyiizu anwaaci lcibaadati cibaadada noocyaalkeedu inay kala socmaan bacdaha can bacdin ay bacdaha can bacdin anwaacu lcibaadada waa inay kala socmaan ka tamyiizi duhri can alcasri waalmaqribi can alcishaa dee salaada aad gelayso waa inaad kala niyooto wahaakada wahadihi hiya mabaaxisu niyati almadkuurati fii qowli bacdihim xaqiiqatun xukmun maxalun wa zaman kayfiyatun shardun wa maqsuudun xasan waayahay marka axkaamtii shuruuddii niyada lagu sheegi jiray yani waa ilahayd yani yo hadda sheekhu kuusoo sharxay wey waaka taa sixirkaa lagu kulmiye wey niyadu xaqiiqay leedahay xukun bay leedahay maxal bay leedahay zaman bay leedahay kayfiyay leedahay shardi bay leedahay maqsuud looga jeeday leedahay wanaagsan oo looga qasdaayo way daada intaasoo dhan aada fiirinin oo adoo iska qaafilow inaad ka dhawaaqayso niyadaada xaggee haysataa hay camalku suu sharcigu sheegay inaad u waafajisa waa waajib waa lagaa doonayaa haddii kale waxaad gudatay ma leh wlikhlaas ikhlaaskuna waa ma fi luqati atasfiyatu baa la yidhaha wa tamyiizu shayi can kayrihi baa la yidhahdaa ikhlaas la kala seexo wixii lakala yani la kala saaro oo ikhlaasu waa baraxtir weeye waxaan aad sheegaysa waa inaad baraxtirto oo wixii kale aad ka dhex saarto wey wa sharcanna waxaa lagu yidhahdaa ikhlaaska itqaanu lcibaadati lilahi tacaala ilaahay waa inaad cibaadada u sugto dartii u tukato kaanaka taraa sida adigoo arkayo sida adigoo arkayo baad ilaahay u niyoonaysaa waayahay marxaban وهكذا وفيه ثلاثة أبواب كتاب كانوا كتاب النية والإخلاص بكل سومها صدح بابا كسر أرتي الباب الأول في النية إيا والإخلاص إيا ومزاياهما نيدي إيا إخلاصك إيا مزياتك يعني فلائشودي أما إيش اللي قلت فلائل بدن بإليهن نيدي إيا إخلاصك هاي ونوع إيمان دون كتاب كابر شيء قال الله إلهي وحو يري جل شأنه فاعبد الله إلهي عابد مخلصا حالا تيمد خلصا له لله الدين العبادة هذا العبادة إلهي أخلصا إيوه ودرتي أجدني لا تلاحظ في عملك ال- أي أي لله إلهي أدو جدني أحدا سواه وحكى لي قلبك هاكو صادعين أي مركا عملك جدني ألا لله الدين الخالص دينك خالص كعبادة ده يعني برح لا- خالص كإلهي ما إسكالوا سووا بالله خالص يا عبادة ده. وقال تعالى يحير وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا لما أمر إلا ليعبدوا الله إلهنا يعبدان مخلصين حاليا له لله الدين العباد حنفاء حاليا كوا إيلانيو أديانتا باطلك دينها باطلك ورن بيكا لحانيا دينتا حقانا وإيلانيا عن عمر وحالق وري بن خطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال عمل يالكو وحيا هذين بالنيات بي هذين إنما صحة الأعمال أي عملك أنسحيسو أما كمال الأعمال عملك وحكو كامل نغنيا بالنيات أمه acmaashu niyo un bay ku ansaxaan wa innamaa likulli imri'in maa nawa ruux la arka wuxuu niyoodu leeyahy qof la arka wuxuu niyoodaa laga hawaabinaya un bas ay fa ina waa salaatan salaata duhrin falahu hawaabuha wa ina waa salaata casrin falahu hawaabuha wa ina waa sawma fardin falahu hawaabuhu wahaakada soom farda hadduu niyoodo hawaabkiisi mid sunnaha hadduu niyoodo waa laga hawaabinaya maraatibta cibaadaday kala caddaynaysaa niyadu wa innamaa likulli imri'in maa nawa faman kaanat hijratuhu hijradiisu ninkay ahaatay hijradii maka uu kasoo haajiray madiine uu hijroonayey ya ninkay ahaatay hijradiisu taxawulka min maka ila lmadiina loo wareegay hijradu wa kaanat waajibatan bay ahayd qabla fatxi maka maka intaan la furanin in maka laga soo hijroodo madiine loo soo haajiro waajib bay ahayd fardu cayn laakiin markii la furtay mako bes hijro ma jirta markaa laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun wa niya buu nabigu leeyahy jihaad iyo niya jirta waay faman kaanat hijratu ila allahi wa rasuulihi فهجرته إلى الله ورسوله إلهي رسولك يسوى هجرتيس ومن كانت هجرته هجرتيس نكي أهات إلى دنيا الدنيا يصيبها وهلي آية مال أسويش بولي أو امرأة ينكحها وحو أسو هاجرة يجد كعدير أسو مريبة واناك بدوني يتزوجها وقرسني فهجرته إلى ما هاجر إليه وحو أسو هاجرة وهجرت وحكى له أجره وكه إلهيه مجره maxaa hadda xadiidka naagta loogu soo qaaday baa laleeyahy khusa almar'atu maca annaha daakhilatun fi dunya naagtu adduunyaday soo dhexgelaysaa maxaa loo soo khasisay keligii dad ay faman kaanat hijratuhu ilaa dunyan yusiibuhaa baa li adduunyadaasoo ka mid maha naagtu ya addunyaa mataacun wa khayru mataacihaa imra'atun saalixa buna ay adduunyo gebigeeda dhanba waa alaab yaroo mataaca alaabtaas adduunyada waxaa ugu khayr badan wixii aad ka hesho naag wanaagsan qof wanaagsan oo ehludiin ahoo fiican oo haddaa ilaahay ku siiyo waayahay waad khayrtay wey adduunya waad ka qabtaa qaybtaadi ya rabbana aatina fi dunya xasana waxaa lagu fasiraa oo riwaayaadka qaar ku fasirayaan fi dunya xasana addunya xasana nagu sii imra'a saalixa ow naag wanaagsan ay marxaban marka maxaa loo khasisay baa laleeyahay liana alfitnata biha cadiima fitnada lagu fidnoobayo dumarka aad u weyn waliannaha sababu wuruudi lxadiid xadiidkan sababna ayadaa u ahayd faina uma qays gabadha la dhihi jiray lamaa haajarad ila lmadiina haajara waraa'ahaa waxaa ka soo daba haajiray alrajulu aladii yuxibuhaa ninkii jeclaa liyatazawajaha inuu guursado wa adhara wuxuuna daahirsaday ana hijratahu lilahi warasuli ilahay dartii inuu usoo haajiray rasuulka dartii gabadhan aana u idmaarnayd oo hadday waxaa sheegaysa dhabkaasee guurka soo dhaqaaq bay tiri anuu madiinan aadey markaasuu kasoo dabarartay de go-iisuu garab ka soo saartay waayahay wax kalena maha muraadkiisu gabadhaa inuu heluu doonay marxaban marka xadiidka kaasaa lagu radiyey baa laleeyahay yani wuruudkiisaa sida ahaa baa laleeyahy fahijratu ilaa maa haajara ilayh ajir kale male rawahu lhamsa can ibni cabaas waxaa laga wariyey can nabi sal allahu alay wasalam fii ma yarwi can rabbihi fii ma buu nabigu ka yuu cabdullahi bin cabaas ka wariyey nabiga yarwi nabigu uu wariyey can rabbihi rabbigi uu ka wariyo xadiisi qudsi tabaaraka wa tacaala qaala ilahay wuxuu yidhi ay qaala wuxuu yidhi nabigu in allaha ilahay kataba alxasanaat xasanaadka ilaahay wuu wuu qoray wa sayi-aatina wuu qoray yacni wuu qadaray weeye labaduba oo labadaba yacni khayr iyo shar xasano iyo sayi-abo mar horaa la qoray oo looxu maxfuudkaa lagu qoray qalamkaa la amray oo mar hore qoray katabal xasanaati wa sayi-aat uma bayana daalika ilaahay wuu kala caddeeye oo xasanadii iyo sayi-adii ilaahay wuu kala caddeeyey ya faman hama ninkii hamiya bixasanatin xasano wanaag ninkii hamiyo qalbiguu ku qabtay oo aad samaysidbu wax khayr ah falam yacmalha mana samaynin uma suuroobin oo asbaabteedii baan u suuroobin ama uuba iska hilmaamay katabaha allahu ilahay wuxuu u qoraya cindahu agtiisa xasanatan kaamila xasano kaamilaha loogu bedelaya niyatulmari khayru min camalihi waay qofku wuxuu niyooda yani camalkiisa inay ka khayr badan niyadaa keliya in lagugu sawaabiyaa laga yaaba wain hama biha hadduu wanaaggii hamiyo xasanadii oo facamilaha uu sameeyo katabaha allahu ilahay baa u qoraya caza wajalla cindahu agtiisa cashara xasanaat toban xasanaa loo qoraya ilaa sabci mi'ati dicfin toddoba boqoloo laab intii laga gaadho ilaa alcaafin kasiira wain hama hadduu hamiyo bisayi'atin falam yacmalhaa katabaha allahu ilaahay baa u qoraya cindahu agtiisa xasanatan kaamila xumaan buu damcay inuu sameeye oo markaasuu haddana iska daayey ilaahay dartii buu oga tegey cabsi ilaahay baa ku dhalatay markaasuu ka tegey xasanaa loogu bedelaya wain hama hadduu hamiyo bihaa sayi'adii oo facamilaha uu sameeyo katabaha allahu ilaahay baa qoraya sayi'atan waaxida hal sayi'a basaa loo qoraya fadliga ilaahay bay ka mid tahay inaan sayi'ada la laalaabayn xasanaadka waa la laalaabay oo toban baa ugu yar inta loo qorayo sayi'ada laakiin hal un baa la qoraya bas waa fadliga ilahay rawaahu lkhamsatu baa xadiidka wariya ila abaa daawuud can ibni cumar waxaa laga wariyay can nebiy sal alla alay waslam qaal baynamaa waqti talaatatu nafarin saddex qoloo yamshuuna ay soconayaan akhadahum lmadar roob baa qabtay wey saddex qof oo reer bani israa'iila ayaa socoteeyey ayagoo musaafirahoo socodkii ku jiro ayaa roob ku yimid fa awow waxay u dumeen ilaa qaarin god oo fii jabalin buur ku yaallo god weyn oo buur salkeed yani ku yaallo ayay hoos galeen wey roobkay ka gelayaan markaas fanxadad waxaa soo hoobatay calaa fami qaarihim godkooda afkiisii sakratun min aljabal dhagax weyn baa buurtii ka soo dhacday fantabaqad calayhi markaasay dabooshay afkaysa ka dabooshay khalaas wax la qaadi karana maaha waa gebi dhan oo soo dumay godkiiba marka afkiisiba isku malaastay wey meel kaloo loo cararayaa ma jiro ilaahay in loo cararo la magan gala ma ogiye wax kaloo shidadaa faydi karana dee ma jiro fa qaala bacduhum libacdin ayagiiba marka isla hadlo waxay yidhaahdeen unduruu war bal fiiriya acmaalan camalyaalo camiltum waa aad samayseen acmaashaasoo saalixatan wanaagsan lilaahi ilaahayna aad u samayseen camal wanaagsan oo ilaahay dartii aad u samayseen bal halbal eega wixii camaloo samayn jirteen gadaal ugu noqdo kii aad u malaynaysaan inuu ugu ikhlaassanaa oo ilaahay dartii aad u samaysay nin walba halkan soo dhiga fadcullaha ilaahay ku barya biha acmaashaas atawasulu bilacmaali saalixa la yidhaha acmaasha wanaagsan oo ilaahay lagu baryo loogu tawasul ilaahayow soo addoonkaagii saas iyo saas sameeyey adiga dartaasoo waxaas umaana samaynin ilahu maanta dhibkan iga qaad baad leysa markay dhibaata kugu imaan ya marka hadde haddii aad marka hore aad adigu cibaadada ku run sheegto oo ilaahay dartii wax u gudato hadhow markaad ilaahay ku barido camalkaaga ikhlaaska ahaa mukhliska ahaa ilahay wuu kugu aqbalaya tacaraf ila llahi fi raqa yacrifka fi shidda ku xadiidkaawo tacaraf ila llahi fi raqa marka aad aad xoogaa nabad qabto o iska fiican tahay barwaaqada aad ku jirta ilaahay aqoonso shukrigiisa ku dadaal daacada ku dadaal ilahay dartii u gudo yacrifka fi shidda dhibaatada markay kugu kugu imaato iyo ilahay ku aqoonsanaya markaasaa dhibaatada lagaa faydaya laakiin markuu dhibka kugu dhaca un keliya haddaa isgaranaysa markii lagu aad nicmaysan tahayna aad shukriga xaggaa ku tuurto waxba aada garanaynin wax lagaa aqbalaya ma jiro lacalahu waxaa laga yaabaa yufarijuha cankum inuu ilahay idinka faydee bal acmaasha wan wanaagsan ilahay ku barya qaala axaduhum wuxuu yidhi ninkii u horreeyey ee bilaabay allahuma allahayow inahu shaniya kaana lii waalidaani laba waalid baa ii sugnaaday shaykhaani oo odayaalaho kabiiraani waaweyn waa yeel ah walii sibyatun carruur yar yarana waan lahaa siqaaran oo yar yara walii sibyatun carruur baan lahaa siqaaran oo yar yara kuntu waxaan ahaa arcaa calayhim mid u raaco oo xoolahooda xoolihii intuu soo daajiyo waayo maalinkii soo raaca ayaan soo carraabin jiray oo yacni labadaa waalid iyo waayo ilmahaasaan usoo raaci jiray buu leeyay haya ko fa idaa ruxtu markaan soo soo noqdo soo rawaxo calayhim dushooda xalabtu waan soo lisaayey oo caanihii baan soo lisaayey fa bada'tu markaasaan bilaabaya biwaalidaya labadeydii waalid asqiihimaa xaalan waraabinayo ayagaan ka bilaabayay qabla baniya ilmahayga ka hor baan ayaga siinayey wa innii anigu istaakartu waan soo dibdhacay daata yowmin maalin falam aati ma aana imaanin xataa amsaytu ilaa gabolku ii soo dhacay wey masaha yacni meeshaanka waxaa layaa bimacnaa guruub way qoraxdaa ii soo dhacdayoo aaski baa iisoo md meel fog bay qoraxda iigu soo dhacdo dheelmataan buu ku yimide fa wajadtuhumaa waan helay naa'imayni labadii waalido hurdowa oo labadii waalid yani markuu waalidku markuu waayeel noqdo carruurtoo kaleu noqonaya haddaan horey wax laga siinin horeu ka seexan markiiba wuu iska seexanaya aye de mar hadday yani gogasha ku urursadaan ay waayeel noqdaan waa ilmaha oo kale un fa xalabtu waan soo lisay kamaa kuntu saan ahaa axlum axlum mid soo mid mid soo lisa caanahay saan usoo lisi jirin maan usoo lisay fa qumtu waan soo istaagay cinda ru'uusihimaa madaxoodaasi akrahu anoo nacayo an uqidahumaa inaan toosiyo wa akrahu waxaan kaloo nacay an asqiya inaan waraabiyo asibyata carruurta ayagiina ma toosin karo hortood inaan carruurta caanaha siiyo ayagoo baahan aan carruur caano siiyana nafti baa ii saamixla wasibyatu walxaal asibyatu carruurtina yatalaaqawna way dhawaaqayaan cinda rijliya labadeeda lugood hoosade caawo dhan bay ooyayaan oo marka faraqeeday igu dhegan yihiinoo waxay leeyihiin aaboo caano nasi xataa dalaca alfajru fajarkii baa korkeega ku dhashay wey habeenkii oo dhan buu dul taagna berigiisu aad buu u weyna aniga baarinimadiisu uu labadiisa waalid u haya aad bay u weynadi wey qofka waxaa celinaayo oo wax walba karsiinaya waa iimaanka un mar haddii qofku iimaankiisa xoog badan yahay ma daalaysid moogti caaw dhan buu iska taagan yahay firi labadii waalid berigoodan buu raadinaya aya ilahay cabsidiisa un baanasa fain kuntu haddaanahay fain kunta ilaahay o haddaad tahay taclamu mid og anii anigu facaltu inaan sameeyo ibtiqaa'a wejhiga ibtiqaa'a mardaatika arillahaaga dalabkiisa inaan arrintaa u yeelay fafruj lanaa ilaahu naga faydo furjatan furjo naraa minhaa aan ka aragno asamaa asamada meel un iftiinka asamada aan ka aragno ilaahu naga faydo fafaraja allahu ilaahay baa ka fayday fara'uu asamaa bay arkeen wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi allaahuma allahayo innahaa qise kaanad lii waxaa ii sugnaatay bintu cammin gabadh aan ilmaadeernahay axbabtuha aan aadna u jeclaa ka ashaddi maa yuxibu rijaalu raggu intay jeclaadaan annisaa'a haweenka ay jeclaan kan ugu daran wey nin intuu naag jeclaado jeceelka ka ugu daran ayaan gabadhaa jeclaaday aad baan u caashiqay ilmaadeerna waan hayn bu fa dalabtu minhaa waan dalbay dib inay sukay dhiibtaan ka dalbay fa abad way diiday waxaas wax suuroobaya ma hay tiri xataa aatiyahaa ilaa aad la imaato bimi'ati diinaar lacagtuna markaa hadda aad bay u fara badan tahay boqol diinaar ilaa aad keento arrintaas lagama yaabay tiri inaad hesho fa baqaytu shaqaan bilaabay markaa shaqo si aan boqolkii kusoo xasiliyo markaasaan suuqi galay oo inaan yani shaqo raadiyo ayaan galay buuri xataa jamactuhaa boqolkii diinaar baan gacanta kusoo dhigay waan soo kulmiyey markaasaan farta ka saaray waataade shardigaad igu xirtay wax kaloo i celinaya ma jira soo ma iga qaba lacagta waatan wuxuu un intaa u ordaya u dhimanaya shaydaankii baa dabada ka eriyey mar un gabadhaa inay isu dhiibto unbuu rabaa waay wuxuu intaasoo dhan u ordaayay daalkiisi iyo muddadaa dheer oo lacagta uu soo orinayay waxaasoo dhan waay waa hilmaantay falamaa qacadtu markaan fadhiistay bayna rijlayhaa labadeeda lugood dhexdeeda qaalad waxay tihi yaa cabdallah addoonkii ilaahay ow ittaqi llah war ilaahay ka baq walaa taftaxi lkhaatama khaatamka ha furin bay tihi ilaa bixaqii xaqiisa mooyaane gabarh iimaankiisu iimaankeedu aad u wen yahay bay ahayd halkaa markay maraysa waxay tihi war ilaahay ka baq khaatamkana ha furin ilaa xaqiisa mooyaane oo xaqiisu waa maxa waa nikaxun baa lagu furi karaa wax kale oo lagu jebin karaa khaatamku bikaaradii oo la jeedaa marka ha furin bay leedahay meeshaan yacni waa meel yacni waayahay waay khatmi ilaahay baa ku yaalle oo loogu talagale hal xaqa unbaa lagu jebin karaa wax kaloo lagu jebin karaa ma jira waa nikaaxun bas waaye eniyahu arrintaa iska ilaali faqumtu waan kacay ayada hadalkeedii qofku iimaan le markuu iimaan le hadalkiisaa ku saamayna mogtahay gabadha hadalkeedii baa ninkiina wadnaha oga dhacay waaye markaasuu meesha ka istaagay meesha uu ka noqdayna de waa meel khatara w ayuu ka laabtay ninkaas fa in kunta haddaad tahay ilaahay ow taclamu mid og anii anigu facaltu ibtiqaa'a wejika adiga darta ilahu haddaan u sameeyey arrintan oon dartaa oga kacay hale gabadhaa dee lacagteedina waan siiyey markaana dee wuuba dul fadhiyaayo hadduu doono xoog hadduu isku dayo xataa waaba waxba u suroobi laha baan u malaynaya iimaan unbaa celiyay ninka cabsi ilahay unbuu la noqday markii la yidhi war ilaahay ka baq unbuu jirkiisi aayahay waay marxaban cabsidii ilahay unbaa ku dhacdayo markaasuu ka istaagay meesha ilahu adiga darta haddaan arrintaa u sameeyey fafruj canaa ilahu naga fay furjatan furjo fafaraja allaahu qayb kalaa haddana jabtay dhagixi laakiin lagama bixi karo wa qaala haalisu wuxuu yihi kii saddexaad allaahuma allahayow innii anigu istaajartu ajiran nin shaqaalaha ayaan soo kiraystay bifaraqin baan kusoo kiraystay waay bifaraqi arusin faraq oo yacni waa yahay beriis ah faraqa waxaa bahal yani madiina ahlu madiina ay wax ku miisan jireen oo lix iyo toban rodal qaado ayaa faraq la dhihi jiray oo wax wax lagu beegto wey marka faraqaas oo lix iyo tobanka rodal qaadaan kula soo heshiiyey inuu iigu shaqeeyo inuu iigu shaqeeyo falamaa qallaa camalu camalkiisi markuu dhamaystay qaala wuxuu yidhi acdinii xaqii xaqayga isi fa caradtu calayhi waan u bandhigay waa kanaan idhi xaqaagi fa raqiba canhu wuu nacay war waxaan maanta o dhan ku dhimanayay intan ma ahee waxaan wax kala maysiinaysaa war waxaan kugula heshiiyey waata waaba ka dhaqaaqay waa ka xanaaqay waa isaga tegey falam azal kama zuulin azracuhu inaan u beerayo xataa jamactu in ilaa aan ka kulmiy minhu xaggiisa baqaran lo iyo warucaataa kuu ilaalinay lo iyo shaqaalaheedii lo fara badan anoo ka gaday intuu abuuray ayuu beertii gooyey ayuu lo ku gaday iyo shaqaalihii raacayay fa jaa-anii wuu i yimid oo mar labaad buu soo noqday muddo dabadeedo fa qaala wuxuu yidhi ittaqi illaha ilaahay ka baq war niyaho ilahay ka cabso waxayga isii waay macnaha xaqayga isii aan kugu laha fa qultu waxaan idhi buu yidhi idhabtak ilaa tilka albaqari lo-daas ma ujeeda meesha daaqaysa farada badan iyo wa rucaatiha shaqaalaha raacayo adaa iska lehe fakud qaado fa qaala wuxuu yidhi ittaqi illaha ilaahay ka baq walaa tastahdiu abiya ha igu jeesjeesine waxayga yaraysiiniyo hay lo-daas kaxayso waxaas waa jeesjeese waay isi niyahow waay xoogaagi yaraan kugu laha fa qultu waxaan idhi innii laa astahdiu bika war kuguma jeejeesayo fakud qaado fa akhadahu wuu qaatay wuu kaxaystay oo wax uu ka tegayna male ogow shayna ogama tegin xataa niyow khayr ilaha kusiiy haddaa intaa ii shaqaynaysay intaa adigu iska qaada muun dhihina wixiisi u iska kaxays fain kunta haddaa ta ilaahay oo taclamu mid og annii anigu facaltu dalika inaan sameeyey ibtiqaa'a wajhika fafruj can ilahu fafruj naga faydo maa baqiya inta dhagaxa ka soo hartay ilahuna dhaaf ay waa intii u dambaysay weye fafaraj allahu ilahay baa ka fayday wey dhagaxii meeshu yuu ku burburay wa fii riwaayatin fakharajuu way baxeen yamshuuna ayagoo soconay rawahu sheekhaan baa wariyey ay wanisaayi muxuu xadiidku daliil u yahay ya kitaabu niyati walikhlaas baan ku jirnaay camalka ilahay camalka ilahay dartii loo sameeyo hadhow sida uu kuu anfacayo markay dhibaato kugu timaado can abi hurayrata waxaa laga wariyey annahu qaal wuxuu yidhi abu hurayra ya rasuul allah man ascadu nnaasi dadka yaa ugu liibaan badan bishafaacatika shafaacadaada yaa ku liibaanaya yowma alqiyaamati qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam laqad anantu waan malaynaya ya abaa hurayra allaa yas'alanii inuuna isu'aalayna can hada alxadiid axadun axadku awalu minka adiga kaa horreeya waa limaakii ra'aytu aan arkay oo min xirsika dadaalkaaga cala alxadiidi xadiidka aad ku dadaalayso ascadu nnaasi dadka waxaa ugu ugu liibaan badan bishafaacatii yowma alqiyaamati qiyaamaha maalinkeeda man qof qaala yidhi laa ilaaha ila allah khaalisan xaal u yahay asagoo mukhlisoo min qalbihi qalbigiis khaalisan min qalbihi asagoo qalbigiisa uu khaalis yahay wey ow nafsihi naftiisa uu ka khaalisa ilaahay dartii unbu u yidhi rawaahu albukhaariyu albaabu thaani yusaabu lmar'u calaa niyatihi faqat qofku hadduu shay khayra niyoodo asagoon camalkii laba imaanin yaa niyada keliya laga tawaabinaya can macni binu yaziid waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaal kaana abii aabbahay wuxuu ahaa buri yaziidu yaziid ahaa macni oo wiilkiisa xadiidka laga warinaya aabbahay yaziid baa wuxuu ahaa buu yidhi akhraja danaaniira shilimaad dahaba ayuu bixiyey danaaniir waa shilimaad dahaba lacag buu bixiyey yatasadaqu biha uu sadaqaysanay lacag uu sadaqo ula niyoodo sadaqa ula jeedo ayuu bixiyey fa wadacahaa wuxuu dhigay aa yahay cinda rajuli nin buu u dhiibay oo filmasjidi masaajidka fadhiyo nin masaajidka jooguu agdhigo wuxuu yidhi lacagtaa sadaqa weeyehe qof miskiina yani mustaxiqu ah markaa arta si fa ji'tu anaa u imid buy anigoo macni oho wiilkiisii ahaa u imid buy ninkii lacagta loo dhiibay fa akhadtuha waan ka qaatay buy war anaa miskiin oo baahanaysay baan idhi buy waa ii dhiibade ninkaas waxaa la yidhi sadaqa un lacagtaa wuu u dhiibay markaa fa ataytuhu bihaa ataytuhu waan oola imid hu oo danaaniirkii ah bihaa yani hu oo aabbahay ah bihaa lacagti baan oola imid wey anoo wataan oola imid aad lacagtii aad yani sadaqada aad waa loo bixiyo tiri anaa soo qaatay ade aniga waxaana miskiin baan ahay anaa ninkii ka soo qaatay wey fa qaala wuxuu yidhi yaziid wallaahi baan ku dhaartay maa iyaaka aragtu adiga kuulama jeedin markaa ninka u dhiibaayoon lahaa qof miskiina sii anigu adiga kuuma wadin wey dad kale in la siiya yaan rabay faqaasamtuhu waan la dooday bu ilaa rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalama nabigaan isula tagnay oo nabigaan oola dooday buu leey oo wuxuu yidhi anigaba soo miskiin maho lacagti iguma baxayso war adiga kuulama wey markay labadoodi maryaan beri nabiga inoo gee nabiga ayuu imaadeen marka arrintii bay u warrameen fa qaala wuxuu yidhi nabigu laka maa naweyta wixii aad niwey waxaad niyootaa kuu sugnaaday yaa yaziidu yaziidow soo sadaqa maada niyoonin ha sadaqadaasi adiga waa kuu jirtaa walaka maa akhadta waxaad qaadatay adaa iska le yaa macnu macnio macniow adiguna waxaad qaadatay adaa iska lehoo way kugu baxaysaa haddee lacagtu oo wiilkaaga hadduu baaliq noqdo yani oo u qaangaaro oo uu shaqaysan karo nin naafo ahoo meel aan uusan ahayn maxaa dadka miyuu kaaga duway ha ku sadaqayso haddaad laakiin weliba yani waaye waad ku sadaqaysan kartaa oo sadaqada way ku baxaysaa way marxaban weliba sadaqa markaad bixinaysaa saa kusii fadli badan leannahu sadaqa iyo silatu ruxin bay labaduba noqonaysaayo marka ma yaziidow waxaad niyootaa kuu sugnaaday macnii adna waxaad qaadatay baad leedahay or waxaana ku intifaac waay aqaraha nabiyu sal alay slam fii yadihi fayadharu annahu kaana muxtaajan inuu muxtaaj ahaa ayaa yani yay kutusinaysaa woy waay wayakunu abuuhu qad ajara calaa niyati yakunu abuuhu wuxuu noqonaya qad ujira calaa niyatihi niyadiisi baa laga ajirsiinayay wa sadaqatihi macan wey ayay marxaban wain kaana yucakiru calaa hada mukhaasamata abiihi lahu aabihiis haballadooda eh ninkaan laakiin haddee laakiin way ku baxaysay baa laleeyahy asagoo nafti miskiin muxtaaj waa u baahan bu habal ay riwaayadka qaar weli waxay leeyihiin gabar baa ku meersanay oo ninku guurbu guur guri buu dhisanaya oo qalqalsinayo oo loo kaalmaynaya ninkaas kale sooma rawaahu albukhaariyu bizakaat can abi hurayrata can nabiy sal alla alay wasalam qaal ina allaha ilahay laa yanduru ma fiirinayo ilaa suwarikum ilahay suuradiina ma fiirinayo quruxda badan haddaad quruxsan tihiin suuradiina ilah wax ku fali maayo wa amwaalikum maalkiinana ma fiirin maayo ilaahay hanti haddaad leedihiin walaakin yanduru wuu fiirinaya ilaa quluubikum wa acmaalikum quluubtiina iyo camalkiina ilahay fiirinaya bas maxalu nadri illaahi alqalbu weeye addoonka waxa laga fiirinaya waa qalbiga waxa ilaahay uu aqbalaya xaggiisa ufulayana waa camalka saalixa u ya yascadu ilayhi alkelimu ayib waalcamalu saalixu yarfacu camalka saalixa ilahay u kor noqonaya suuro qurux badan iyo hanti badan baan leehay iyo qabiil laandheer aan ka dhashay iyo waxba ma taraysa wa axad kufaar quraysh baa ku badbaadi waay cid ka qurux badneed ma jira kufaar quraysh waxaa ka qurux badnaa ma jiraa lalehy ay diinka unbaa wax tarayo qofku yani ilaahay rumeeyo camal saalixana la yimaado kaa unbaa un ilahay u dhow ina akramakum cinda allahi atqaakum rawaahu muslim wbnu maajah can sahl bni xunayf waxaa laga wariyay can nebiy sal lay slam qaal man sa'ala allah ilahay ninkii weydiista ashahaada bisidqin ninkii ku weydiiso runnimo ilahayow shahiidnimo inaan ku dhintaan ku weydiiso ballaqahu llahu ilaahay baa gaarsiinayo manaazila shuhadaa shuhadada manzilkooda iyo darajadoodaa la siinayaa wa in maata calaa firaashii gogashiisaba ha ku dhintay maxaa yeel yusaabu almaru calaa niyatihi yaanu ku jirnay baabkeedee niyadiisaa wanaagsanee runtaa lagu sawaabinaya rawahu alkhamsatu ila albukhaariy walafdu tirmidi wuxuu ahaa man sa'ala allah ilahay ninkii weydiiso alqatla dhimasho fii sabiilihi waddadiisa uu ku dhinto saadiqan xaal yahay min qalbihi isagoo qalbigiisa ka run sheegayo axdaahu llahu ilaahay baa siinaya ajra shahiid can caaishata waxaa laga wariyay can nabiy sal lay slam qaal maa min imri'in qof ma jiro takuunu lahu salaatun salaaday u sugnaanaysa bileylin habeenkii habeenkii buu salaatuleyl tukan jiray yaqlibuhu calayhaa nawmun yaqlibu waxaa ka qaalib noqday calayhaa salaaddii korkeeda nawmun hurdo hurdaa kaga qaalib noqoto habeenkii habeen habeenkii dambe hurdaa la tagtay oo salaatuleylkii baa ka tagtay ilaa kutiba lahu waa loo qoraya ajru salaati in alla intuu tukanayo waa loo qoraya haylay hadda caawa waxaa un la tagtay inuu asaga soo tooso oo salaatuleyl tukada niyadeedu ku seexday hurdaa la tagtay soo ma ajirkiisi waa loo qoraya wa kaana nawmu hurdadiisi waxay noqonaysaa caleyhi dushii sadaqatan sadaqa u noqonaysa rawaahu abu daawuud wanisaa'i can abi kabshata waxaa laga wariyay alan mariya can nabiy sal lay slam qaal halaaatun saddex buuri nabigu uqsimu calayhinna waan ku dhaaranayaa saddex anigu waan ku dhaaranayaa inay dhab yihiin oo run yihiin wey maa naqasa maalun maa naqasa ma nusqaamo maalu cabdin addoon maalkiisu min sadaqatin sadaqa kuma nusqaamo addoon yacni maal sadaqa ku nusqaamo ma jirta buuri nabigu maalka sadaqada wuu ku ziyaadaawo hadda ilaahay baa u ballan qaaday inuu inuu inuu bedelaye see u nusqaamaya wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifuhu baa ilaahay leey hadda ilaahayna ballankiisu waa dhab weeye wuxuu yabooho u ballan qaado marka mar maalna sadaqa maba ku nusqaaba in kastaba ka bixa haddaa doonto dadka ninka ugu sadaqa badan ugu unbaa ugu fiican ugu maal badan waay maal unbaa ilahay ku furaya markuu saa u sayro un maalka walaa dulima cabdun addoon lama dulmiyo madlimatan dulmi oo fa sabara calayha iskama sabro ilaa zaadahu llahu ilahay wuxuu ugu ziyaadinaya cizan cizi haddii intii lagu dulmiyo lagu gardaras dhibaato lagu geystood ka sabartana cizi unbaad ka qaadi walaa fataxa cabdun addoon ma furo baaba mas'alatin su-aal baabkeeda iskuma furo baryo ilaa fataxa allahu ilahay baa u furaya caleyhi dushiisa baaba faqrin baab faqri unbaa lagu furayaa ay adoon yacni dhibaata iyo daruura ayn kuu geynin haddaad su-aal la kacdo ood un baryada badiso baabu faqri unbaa ilahay kugu furay su-aashu wax fiican maaha ow kelimata naxwahaa buuri nabigu wa uxadisukum waan idiin sheegaya xadiidan xadiid baan idiin sheegayaa faxfaduuhu xifdiya buuri nabigu xadiid baan idiin sheegayaa ee xifdiya qaala wuxuu yidhi nabigu inama dunya adduunyadu liarbacati nafarin adduunye afar qof un bay usugnaatay ya waa un afar afar qof un weeye dadku adduunyada markii loo fiiriyo cabdun addoon rasaqahu llahu ilahay uu ku irsaaqay maalan iyo wa cilman maal iyo cilmi baa ilahay isugu daray fa huwa asagu yataqii wuu cabsanayaa fiihi maalka fiigiisa rabbahu rabbigii buu kaga cabsanaya maalkan ilaahay uu dhiibay ilaahay buu kaga baqayaa wa yasilu fiihi raximahu raximkuu ka xidhiidhinaya qaraabada wa yaclamu wuxuu og yahay lilahi ilahay wuxuu og yahay fiihi maalka fiigiisa xaqan xaq buu ogy xaqa lagu leeyahay ee maalka ee zakada iyo waxa la midka ee lagu leeyahayna wuu ka bixinaya qaraabadana wuu ka xidhiidhinaya ay waladiina fii amwaalihim xaqun lisaa'ili walmaxruum baa ilahay oo dadka wan wanaagsan tilmaamahooda waxaa ka mid a maalkooda qofka saa'ilkaee waxbaryaya iyo midka maxruumka ahee dhibaataysan yaa xaq ku lebo marka haddaad tidhaha maalkayga anaa tabcada anaa shaqaysta wax hele ma jiro sifaadkii mu'miniinta wan wanaagsan lagu tilmaamay waad ka baxdayd ya haya marka kaas waa mid wey fahada biafdali lmanaazil manaashi manaazilsha addoonku uu sameeyo tan ugu fadli badan wa wa cabdun weeye ka labaad razaqahu llahu ilahay uu ku irsaaqay cilman cilmi baa ilahay siiyey walam yarzuqu maalan laakin maal ma qabo fa huwa asagu saadiqu niyati nin niyadiisu run tahay wey yaquulu wuxuu leeyahay low ana lii maalan maal haddaan sugnaan lahaa la camiltu waxaan camal fali lahaa bicamali fulaan ninkaas cilmiga le oo maalkiisa ilahay uga baqaya wanaagga ku samaynayo sidiisoo kale umaanu camal fali laha fa huwa asagu biniyatihi niyadiisii unbaa lagu sawaabinayaa wey oo fa ajruhumaa ajirkoodii sawa labadaa nin ajirkooda waa isku mid wa cabdun weeye kan saddexaad rasaqahu llahu maalan maal baa ilaahay siiyey walam yarzuqhu cilman cilmi ilaahay ma siin fa huwa asagu yakhbidu fiihi maalkii uu ku tabashilaynaya bikayri cilmi cilmi la-aan iyo aqoon darro buu maalka ugu tabashilaynaya tumasho wey tabashilayntu suu doonuu ku samaynaya wuu ku tumanaya ay wuxuu doonuu ku samaynaya laa yataqii fiihi rabbahu ilaahay kagama baqayo walaa yasilu fiihi raximahu qaraabada kama xidhiirinayo qof qaraabadiisa hadduu soo aado usoo qaraabo doonto wuxuu leeyahay war shaqayso aana ag taagnaan mar kasta maalkan waa la shaqaysaaye yuu leeyahay qofkii u eriyaa walaa yaclamu ma oga lilaahi ilaahay fiihi fiigiisa xaqan xuquuqda ku waajibta ee zakada iyo wax ku waajibana ma bixinay fa haadaa biakhbasi lmanaazili manaazisha midka ugu xun weeye kaas wa cabdun weeye kan afaraad lam yarzuqhu llahu ilahay kuma irsaaqin maal maal ma haysto walaa cilman cilmina ma leh cilmina ma leh maalna ma leh fa huwa asagu yaquulu wuxuu dhihi low ana lii maalan maal haddaan qabi lahaa la camiltu soomaana camal falan fiihi fiisa bicamali fulan midkaan xunkee tubanaya camalkiisii buu tamaninaya aw yaalow adduunyadatan waan ku rafaadsan lahay haddaan xoogaa hel lahayn soo sida ninkaas kamaana raaxaysteen bu leey waa kan haddee maxaan haynaa hadde waa kan waa naloo diiday soomaalia kuwa dhahayo annagu waxbaba nalooma ogolo in loo diidaaba khayr maxaa yeeley meel xun buu la aadi lahaa soo ma meel xun buu la aadi laha marka kaas horta asaga kaasaa ugu xun dadka khasira dunya walakhirati baa ku dhacday adduunyadii wuxuu ku tuntana ma haysto aakharana ajir la-aan baa ku dhacdo wuxuu leeyahy haddaan maal heli lahaa waan tuman lahaa buu leey waxoogaa adduunyadatan baan ku raaxaysan lahaa buu leey fa huwa asagu biniyatihi fa wisruhumaa sawa labadaana dembigooda waa isku mid ninka maalka haystee tubanayo iyo kan waxba aan haysanin ee tamaninayo labadaana waa isku dembi waay aka adduunyo afartaa qolo unbay usugnaatay wey labadaa hore unbaa wax la tamaniye ah labadan kalena wax ilaahay laga magangala iskana ilaali rawahu tirmidi baa xadiidkaa wariyey albaabu halis istutuska camalka la isku tutuso oo laysaga digo kaasaa halkan laga gelayaa w qofku camalka uu samaynayo inuu ilaahay dartii u sameeyaa la rabaa hadduu olajeedo kale camalkaa u sameeyo oo wax kale meesha ay soo galaan camalku waa halaabaya markaas arriyaa qaala allaahu ilaahay wuxuu leeyahay jalla sha'nuh faman kaana yarjuu liqaa'a rabbih falyacmal camalan saalixa faman kaana ninkii ahaaday yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbih rabbigii la kulankiisa yarjuu yakhaafu ka cabsanayo ilaahay inuu soo hor istaaga hadhow barri qiyaama ninkii ka baqayo falyacmal camalan saalixan camal wanaagsan oo saalixa ha sameeyo walaa yushrik yuusan wadaajinin oo shariig yeelin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa axadan axadna yuusan ugu shariig yeelin qofna yuusan la wadaajinin camalka ilaahay uu u samaynayo can jundub waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal wuxuu yidhi nabigu man samaca ninkii ismaqashiiyo sumco ninkii wax u sameeyo ha lagu maqlo samaca allaahu bih jaazaahu llahu bisumcatihi ilaahay baa ku jazaynaya ku abaalmarinaya istutuskaas fadaxaruu amaamahu dadka hortoodaa lagu fadeexaynaya yowma alqiyaamati marka baabulmushaakala la yidhaahdaayo man samaca samaca allaahu bihi ninkii ismaqashiiyo camalka sumco u sameeyo ilaahay baa ismaqashiinayo macnaheedu waa maxay jaazaahu llahu bisunati bisumcati sumcadaa uu sameeyey ilaahay baa ku jazaynayo ilaahay baa fadeexaynaya hadhow qiyaamaha waman yuraa'ii ninkii istutusana yuraa'i llaahu bihi haye ee yujaazi llaahu bihi ilaahay baa ku jazaynaya ku abaalmarinhayo yacni ru'yadaas iyo istutuskaas uu la yimid ilaahay baa ku abaalmarinaya waa la fadeexaynaya qiyaamaha rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyey muslim iyo bukhaari wa tirmidi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nabigu wuxuu yidhi qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa xadiisu qudsi wuxuu ku yidhi ana aqna shurakaa'i can ishirk ana anigu aqna shurakaa kuwa shurakada ee wax laysugu daray kan ugu qanisan baanahay can shirki shirki iyo wadaagsi baan anigu ka deeqtoomaa way wax laysku lacni wax laysku darsaday ee la wadaagsaday anigu qani baan ka ahay waan ka deeqtoomaa buu ilahay leeyay marxaba ilaahay waxba ku fali maayo shirko iyo wax la wadaagsaday way man camila ninkii camal falo camalan camalkoo ashraka uu wadaajiyey fiihi fiigiisa macii aniga macii uu wadaajiyey ayahay ayahay hayri aniga kayrkii oo camal buu qofkii sameeyeyoo markaasuu ilaahayna waa ula qasdayaa wax kalena dan kalena waa ka leeyi ya camalka salaada ilaahay buu u tukanayaa wax kalena waa u heliyaa ya oo salaad badana haligu yidhahdaa ku jirta meesha ama salaad quruxsana qur-aankii buu akrinayaa oo hadda qur-aanka haba alla akriyaa layidhi wuu ku cibaadaysanayaa wax kalena waa ugu jiraayo war ninku cod quruxsanaayo tajwiidkiisa qurux badana halagu yidhahdu leey marka shirki buu la yimid ilahay buu wax kale ku garab wadaa waxaa la rabay cibaadadu ilahay dartii u sameeyo ikhlaas baana ka soo baxnay soo maha ikhlaas iyo niyaanu ka soo baxnay marxaba marka camal buu qofkii sameeyey buu ilaahay leeyahay camalkaasoo uu ku wadaajiyey fiihi fiigiisa maci aniga macayga khayri taraktuhu waan ka tegayaa iyo wa shirkow taraktuhu mankaasaan isaga tegay qofka asaga ah iyo wa shirka qof waxa uu ila wadaajiyey ee camalka uu igula xidhiirinaya aniga waan isaga tegayaa labadooda ay falaa shaya lahu cindii aniga wuxuu igu leeyahay ma jiro hadduu qof kale meesha soo geliyey aniga wuxuu igu leeyahay ma jiro ilaahay leeyahay bal yatlub ha dalba hawaabahu hawaabkiisa minman sharakahu maci qofka uu igula shariig yeelay ha ka doonto hawaabkiisa an wax laysku leeyahay ma rabe saasuu ilahay leeyahay wa hada alxadiidu nawcun oo min al yani waaye min nawci lakhiiri buu ka mid yahay wa kaana alaxsanu waxa weye damuhu ilayhi lowlaahu waaye